بسم الله الرحمن الرحيم baabu icraabi اlficli ficilka icraabkiisa baabkiisii weeyaan ficilka sida loo icraabo ayuu doonayaa sheekhu inuu inoo sheego ficilkaasi marley waa mudaarica waynu garanaynaa waayo ficilka labadiisa qayboode kaleba mebni bay ahaan jireen mudaarica unbaa mucrab ahaa mudaaricana saddex qaybood baa mucrab ka noqon jiray saddexda qayboodna waa saxiixulakhir iyo muctalulakhir iyo afcaaluulhamsa saddexda qayboodba waynu arkaynaa saddexda qayboodba mar marfuuc bay noqonayaan marna mansuub bay noqonayaan marna majruur bay marna majzuum bay noqonayaan alaaa fi alaaa tisca sagaal qaybood buu ficilka mudaaric ee halkan aan ku arki doonaa ayuu u qaybsamaya rafcu lmudaarici aladii tajarada can naasibin wajaazimin ta'abada rafcu lmudaarici mudaarica rafcihiisa alladii mudaarica oo tajarada qaawismay can naasibin naasib ka qaawismay wajaazimin jaazim ka qaawismay ta'abada wuu abidoobay rafcahaasi haddaba rafcu lmudaarici aladii tajarada can naasibin wajaazimin ta'abada kolkaynu nidhaahno wuxuu yidhi ficilka mudaaric marka uu ka qaawisan markuu ka qaawisnaado wax nasbiya ama wax jasmiya in la rafciya waa muta'abid oo abid bay noqonaysaa ama weligiiba wax jira ayuu noqonayaa ficilkaa mudaaric ee la rafcinayaa waa saxiixulaakhirkii oo waxaad odhanaysaa yadribu caliyun ama waa muctalulaakhirkii ficilka rafcinaya la rafcinaya oo waxaad odhanaysaa ya'tii haada ama wa afcaalulkhamsihii oo waxaad odhanaysaa wata'kuluuna turaatha aklan haddaba saxiixulaakhirka waxaa lagu rafciyaa dama daahira muctalulaakhirkana waxaa lagu rafciyaa dama muqadara saddexdiisa qayboodba afcaalulkhamsahana waxaa lagu rafciyaa hubuutu nuun baa lagu rafcinaya saddexdaa qaybood fahanay haddaba ficilka mudaaric inuu marfuuc yahay calaamatu rafcuhuna saddexdaa qaybood inuu ahaa caamilka rafcinaya muxuu noqonayaa caamilka rafcinaya wuxuu ku ishaaray tajaradada ayuu ku ishaaray kolkaa waxa weeye tajarud baa loo yaqaanaa waa caamil macnawiya oon la arki karaynin waxaana weeyaan qaawanida uu ka qaawan yahay wax nasbiyo xagga hore ka mara iyo wax jasmiyo oo xagga hore ka mara mar alla marka aad ficilka mudaaric wax nasbiya iyo wax jasmiyo toona ka weydid waxaad ogaanaysaa kawaayidda aad ka weyday caamil rafcinaya inay tahay tusaalihiisu wuxuu noqonayaa xarafka ama jiimka iyo khaada markaynu baranayno jiimka dhibic hoosaynu ku naqaanaa khaadana dhibic saraynu ayaynu ku naqaanaa xaadana dhibic la'aan baynu ku naqaanaa haddaba ficilka mudaaric markuu mansuub yahay caamil nasbiyaynu ku naqaanaa markuu majzuumka yahayna caamil jasmiyaynu ku naqaanaa markuu marfuuc yahayna caamil la'aan baynu ku naqaanaa waa halkii xada oo kale xada meesheedii oo kale ayuu yaallaa kolkaa rafculmudaarici mudaarica rafcihiisa rafculmudaarici mudaarica rafcihiisa alladii rafculmudaarici mudaarica rafcihiisa alladii kaasoo tajarada qaawismay can naasibin wajaazimin ka qaawismay ta'abada wuu abidoobay fansib ku nasbi buu yidhi mudaarica bicashrin toban ku nasbi wahiya tobankaasi an weeyaan wallan weeyaan wakay weeyaan kadaakan waxaa lamida idan baa lamida insudirad haddii xagga hore la mariyo walaamukay weeyaan laamukayba iyaduna ayaa lamida kolkaa wuxuu inoo sheegay halkaana ficilkii mudaaricoo la nasbinayo iyo caamilkiisiyo tobanaa caamilkiisiyo tobanana wuu inoo sheegay ficilkii mudaaricoo la nasbinayo iyo caamilkiisiyo tobanaa wuxuuna yidhi fansib nasbi mafcuulkii baa ka maqan oo waxaa la nasbinaya waxa weeyaan dee maxay ficilka mudaaric saddexdiisii qaybood wahiya iyaduna tobankaasina an weeyaan wallan weeyaan wakay weeyaan iyo waxa ka dambeeya caamilka nasbiyaa weligiiba xagga horuu ka maraa xagga horeha ka maree waa toban buu ina yidhi tobankan waxa qabaana waa kuufiyiinta basriyiintu waxay qabaan inuu afarun yahay afartuna waa afarta ereye ugu horeeya an iyo lan iyo kay iyo idan afartaa kelmadoodunbaa ficilka mudaaric nasbiya lixda soo hadhay haddii aynu eegno lixdaa soo hadhay waxa ficilka nasbinayaa waa an qarsoon oo qur-aankay ka helen meelaha bidhkooda antaa la soo saaray midda kale lixdaa soo hadhay saddexna waa xaraf jaar haddaynu luqada saxdaa eegno saddexna waa xarfulcadafba weeyaan kolkaas lixdan waa fa iyo waaw iyo fa iyo wawmaa waxbay nisbi jireen mise xarfulcadaf bay ahaan jireen xarfulcadaf bay ahaan jireen kolkaa lixdaa soo hadhay saddexna xaraf jaar bay noqonayaan saddexna xarfulcadaf bay noqonayaan waxaa ficilka nasbiyaana iyaga maahee an qarsoon weeyaan anta qarsoonina dee waata halkan ku sheegan ee an la yidhi kolkaa muhimaddu waxa weeyaan afar kelmadoodunbaa ficilka mudaaric nasbiya an iyo lan iyo kay iyo idan haddaba antu markay nasbinayso maxaad odhanaysaa antii waa ficilka mudaaric nasbisay haddii uu yahay dee mid saxiixul aakhir ah ood an gelisid dee caadi unbay u nasbini wa umirtu lian akuuna awala almuslimiin lian akuuna iminka akuuna waa saxiixulaakhir an baan geliyey kadibna maxay ku samaysay way nasbisay oo fadxay saartay antani ficilka mudaaric mustaqbal bay ka dhigtaa mustaqbal bay u bedishaa wa uriidu lian akuuna awal almuslimiin hadduu ficilkani afcaalulkhamse yahay maxay ku samayni antu nuunkuun bay ka jari wa an tasuumuu khayrun lakum antaasi waa caamilkii ficilka nasbinayey tasuumu waa ficil mudaaricu afcaalu lkhamsa waa mansuub calaamatu nasbuhuna xadfunuun weeyaan haddii ay tahay muctalulaakhir maxay anta ku samayni fatxad way ka daahiri hadduu yahay waawi iyo yaa'i hadduu yahay alifina way ku qadarnaani tusaale ahaan waxaad odhanaysaa lian yahdiya laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam laan yahdiya allah kolkaa yahdiidu muctalulaakhir bay ahayd markaan angelinnay ayay ayay nasbisay ficilkii oo fadxay siisay laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam antu haddaba ficilka mudaaric nooca noocaasay ku ayay u gashaa antan masteriya la yidhaahdaayo waxaa intaa kuu dheer antani waa masteriyo oo anta masderiyadii ihi ficilkan master baa marley laga dhalaalinaya wa anta sawmuudu iminka master baa laga dhalaalin mubtadaa oo maxaa loogu dhawaaqi sawmukum khayrun lakum meel kastay dhacdo antaasi ficilkan master baa laga dhalaalinaya luga alcarabiya haddaan anta qiimayno waa xarfulbasiid maaha xarfulmurakab xarfulbasiid waxaa loo yaqaanaa carab baa ku hadashay an iyadoo antaa uun ah bimacnaa laba kelmadood oo laysku keeno wax laga jarjaray ma aha murakabkuna waa laba kelmadood oo laysku keenay kolkaa antani waa xarfulbasiid haddaan dhinac kale ka eegno anta luga alcarabiya saddex qayboodun bay ku timaadaa mar waa naasibo ama masderiyo oo waa tan aynu hayno ficilka mudaaric bay nasbisaa marna waa zaa'ido oo lamaa bay daba dhacdaa alwaaqica bacda lama falamaa an jaaa albashiir buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala falamaa an jaaa albashiir haddaad aragto kelmadda ana oo lamaa daba dhacaysa lamaa daba dhacaysa waxaad fahamtaa in loo yaqaano zaa'ido waa laba qaybood baad iga haysaa sow ma ahayn marna waxaa loo yaqaanaa mufasiro mufasiradu waxay daba dhacdaa wax qowl macnihii ah oon laakiin xuruuftii ahayn eeg qaalad waa maxay u hadlay sow maaha kelmad qowl ay isku macno yihiin oo laakiin ayna isku xuruuf ahayn ayay daba dhacdaa waxbay fasirtaa wa awxaynaa ilaa muusa an idrib bicasaaka an idrib bicasaaka albaxra wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa muuse ayaanu u waxyoonnay war muuse waxa loo waxyooday muxuu noqonayaa horta owxaynaadu qulnaa limuusa sa uma dhiganto muuse waxaanu ku nidhi sa uma dhiganto laakiin qaafkii iyo laamkii iyo wowgii dee alifkii ma wadato owxaynaad iyo qaalad waa isku macno laakiin isku xuruuf ma aha haddaba antu haddii ay daba dhacdo wax qaalo la macno ah saa'ida ee mufasiraa la yidhaahdaa wa awxaynaa ilaa muusa muuse waxaanu u waxyoonnay hee anidrib bicasaaka albaxra kolkaa anidribtani waa waa wixii la waxyooday laftarkiisa weeye oo antanaa mufasiro oo fasiraysa nebiyullaahi nuux ilaahay muxuu ku yidhi kolkuu dooni samayso lahaa maxaa lagu yidhi an isnaci lfulka biacyunina antaasi waa mufasiro halkaa dhacda antu waa saddex qaybood waa cafwan waa afar qaybood antu waxaan ka reebayaa waa saddex qaybood kolkaan kuleeyahay teenin kolka antu waa afar qayboodoo antan masteriyada ah iyo anta zaa'idada ah oo bacda lamaa dhacda iyo anta mufasirada ah oo qowl wax macnihii wata daba dhacda iyo anta mukhafafatun min ahaqiila la yidhaah oo iyaduna calimo ayay daba dhacdaa ama xasiba mukhafafatun min ahaqiila halkay dhacdaa baynu nidhi calima bacda calimiya bacda iyo bacda xasiba bay dhacdaa ayaxsabu linsaan taa maaha calima an sayakunu waatuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala calima an sayakunu antaasi mukhafafatun min ahaqiilo weeyaano waa annadii tansibu lisma wa tarfacu lkhabara lo odhan jiray haddaynaan saa odhanin oo anta naasibadaa aad ka dhigtid sayakuunu waa marfuuci maxaa loo nasbin waaye calima an sayakuunu antiina way gashay ficilkan lamana nasbinin kolkaa waa inaad fahamtid oo tidhaahdid antani maaha tii masteriyada ahayde waa mukhafafatun min ahaqiila oo tansibu lisma wa tarfacu lkhabara weeyaan calima iyo xasiba ayay daba dhacdaa mukhafafatun min ahaqiila iyo mudaaricooga dee fansibniyahu nasbi bicashrin toban ku nasbi wahiya tobankaasi an weeyaan an waynu fasirnay oo saddex jeer baynu ficilka tusaale u kala keennay saxiixulaakhir muctalulaakhir afcaalulamse iyadiina afar qaybood baynu ka dhignay waxaa kaloon sheegnay in luga alcarabiya xarfulbasiid ay tahay waxaa kaloon sheegnay in xarfulmasteriye la yidhahyo ficilka ka dambeeye master ay ka dhalaaliso waxaa kaloon sheegnay inay ficilka ka dambeeya mustaqbal ka dhigto inii layaxzununii hee an tadhabuu bihi an tadhabuu mustaqbal bay antaasi u bedelaysaa ficilka laamka layaxzununii ku jiraa laamkaasina ficilka mudaaric xaali buu ka dhigaa oo ogow oo ficilka mudaaric qismina waa xaal qismina waa mustaqbal kolka laleeyahay laamku waa ereyada ka dhiga xaal hadduu laamgalo xaal buu ficilka ka dhigaa antuna waa ereyada mustaqbalka ka dhiga haddaba labadan ficil mudaarice isku xiga midna waa xaali midna waa mustaqbal inii layaxzununii waxaa imika ii warwargelinaya an tadhabuu bihi inaad la tegi doontiin inankaygii mustaqbalka dee inaad ka hadda kadib kaxayn doontiin buu leeyahy maogta fansib nasbi bicashrin toban ku nasbi wahiya an weeyaan wallan weeyaan kelmadda lan ah ficilka mudaaricu way nasbisaa hadduu saxiixulaakhir yahay fatxayseeni lanabraxa calayhi caakifiin hadduu afcaalulkhamse yahayna xadfu nuun bay ku samaynay oo nuunkay ka jari sida aayadda qur'aanka ilaahay leeyahay fain lam tafcaluu walan tafcaluu ama lan yakhluquu dubaaban ilaahay siduu yidhi lan yakhluquu lantani waa tii xarfi waa xarfu nasbin waa ficilka mudaaric bay nasbisaa yakhluqu waa ficil mudaaric waana mansuub calaamatu nasbuhuna waa xadfu nuun saxiixulaakhirka waa fatxo sida la nabraxa afcaalu khamsahana waa xadfu nuun sida lan yakhluquu muctalulaakhirkana hadduu alif ku bukana fadxadu way qadaran tahay hadduu wow ku buko ama ya ku bukana fadxa daahira weeyaan alifkiiay qadaran tahay maxaa ka mid a walan tardaa canka alyahuudu walan tardaa tardaa waa ficil mudaaric lantanina waa tii wax nasbinaysay mee haddaba tardaa calaamatu nasbihi waa fatxa muqadara cala alif manaca min duhuuriha tacadur lantu ficilka mudaaric horta ficilka mudaaric inuu saddexdaa un yahay ogow oo kelmad kastaoo naacsiba ama jaazima saddexdaa un baa lagu soo qabanaya dee ficil mudaaric saxiixulaakhir muctalulaakhir afcaalulkhamsun buu ahaan jiray qismi afraad ma keeni kartid saddexdan tusaaleen mar kasta ku siinayo ogow inaan ficilka mudaaric dhammaantii aan ku camimayo waxay culimmadu ay isla garteen rag badan oo ka mid ihi lantani inay tahay xarfulmurakab ayna ahayn xarfulbasiid waxay yidhaahdeen kelmadda asalkeegu waxay ahaan jirtay laa-an bay ahaan jirtay laa-an laadii xarfu nafyiga ahaa iyo antii aynu iminka soo dhiganaynay laa-an kolkii la yidhi ayaa litakfiif anta hamsaheega la yskaga jaray maxaa soo hadhay laan baa soo hadhay sow maaha qaacido sarfigu sheegaa ku dhacday oo la yidhaha iltiqaaw saakinayn ida اجtamaca xarفaani saakinaani muctalu waصaxiixu wajaba xadfu xarfulcile alifkii baa laga dhex saaray maxaa soo hadhay lan kolkaa lantu waa naafiyo oo xaggii laadii bay dee laamkii laada ayaa meesha yaallaa oo laadii baa qayb laga wataa waana xarfu nasbin oo anta nuunkeegii baa la wataa kolkaa lantani waa xarfulmurakab bay qabaan rag badan oo culimada ka mid ihi lantu inay ficilka nasbisa sheegnay inay xarfulmurakab tahayna sheegnay haddaan macnaheega usoo noqdo istiqbaal weeyaan waa istiqbaal lantu waa istiqbaal bay faa'iideysaa istiqbaal bay faa'iideynaysaa lantu istiqbaalkaa ay faa'iideynayso ficilka mudaaric mustaqbal baa laga dhigaa mustaqbalkaasi rubamaa yakuunu maa maca ta'biid waxaa laga yaabaa mustaqbalku inuu noqdo mustaqbalkan la anfinayaa weligiiba waxaan dhacaynin waxaa laga yaabaa inuuna noqonin eh oo xagga dambe ka dhaco kolkaa nafyigeegu ma aha ta'biid weligeedba marmar buu ta'biid noqdaa sida aayadda qur'aanka ee lan yakhluquu dubaabana kuwan la caabudayaa diqsi miyay samayn karaan ma abuuri karaan diqsi ilaahay baana inoo sheegay basharku horumar kastuu gaadho iyo masaanic kastuu sameeyuu la yimaado dee weli mayna ma ma awoodi karaanba waayo qur'aankiibaa kolkaa ayuu intiqaad ku imanayaayo moog tahay waxaynu tilmaannay lantu inay inay ta'biid mararka bedhkeed noqoto sida lan yakhluquu oo kale oo weligeed dee basharkani diqsi abuuri maayo mararka bedhkoodna ta'biid ma noqoto oo dee waxa weeye sida la nabraxa calayhi caakifiin oo xataa yarjicaaba lagu qayday oo rujuucaasi hadduu yimaado nafyigii waa la waayaa ay sheegteen laakiin nimanka muctasiladihi waxay qabaan lantu inay xarfu ta'biid tahay oo waxa la geliyo weligii inuuna dhacaynin waa caqiidadooda ayay inta badan tawasul uga dhigteenoo waxay yidhaahdeen ilaahay la arki maayo ayay qabaan nimankaasi aakhara hadda weeyaan ilaahay la arki maayo haddaad tidhaahdo xadiidkan muslimka ku qorana saxeixa ah xaggeed ka maraysiina waxay ku leeyihiin xadiidka iyo qur'aanka midkeed hormarini kolka annagu qur'aan baanu haysannaa tilmaamaya inaan ilaahay la arkaynin oo ilaahay baa nebi muuse ku yidhi bay yidhaahdeen lan taraani muuse way arki maysid lanta waxaa la geliyaana waa ta'biid bay iyagu qabaan oo weligii ma dhaco xataa aakharuuna dhacaynin muusa la yidhi arki maysid ilaa aakhare ee kolkuu nebi muuse arki waayey ilaahay isagoo kaliimullah ah maadigaa arki bay ku leeyihiin kolkaa iyagu noocaas ay aaminsan yihiin oo lantanay ka dhigaan maca ta'biid innaguna waxaynu nidhi lanta ha la kala qaado oo qaraa'in kaliya adillo kale ha loo kala qaado oo marmarna ta'biid bay keensataa sida lan yakhluqu oo kale marmarna ta'biid ma keensato sida la nabraxa oo kale oo iminka la nabra xaddee dee ta'biid ma keensanaysa xataa irjicaaba lagu qayday lan yakhluquuduna waa ta'biidoo weligeen diqsi abuuri mayno haddaynu isku wada nimaadno haddaba lantu waa nooca ficilka mudaaricna saasay u nasbisaa wa kay weeyaan kaydaasi waa masderiyo kaydu waa masderiyo horta haddaynu dib ugu noqonno kaydu saddex qaybood weeyaan laba qaybood ka soo qaado kay masderiyaa la yidhaahdaayo waa teenan iminka aynu hayno kayna istifaamiyaa la yidhaahdaayo waa kayfo lasoo gaabsaday kayfa ayaa marmar fa'da laga jaraa maxaa loogu dhawaaqayaa markaa kay baa lagu dhawaaqaya kay xaaluka baa lagu odhan karaa war bal xaalkaaga ka warran waa bimacnaa kayfa xaaluka oo kalun haddaba kayda labadaa qaybood baa ugu muhiimsan markaa ay masderiyada tahay ficilka mudaaric nasbinayso iyo markaa ay istifaamiyada tahay ee bimacnaa kayfa ay noqonayso kaydaasi hadday afcaalulkhamse ka shanuuntay ka jartaa likay laa ta'saw buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala likay laa ta'saw calaa maa faatakum ta'saw waa ficil mudaaric oo afcaalulkhamsa kadibna nuunkii baa la jaray kaydaana jartay hadday garsho saxiixulaakhirna fatxa ayay ku reebaysaa likay laa yakuuna duulatan baynakum likay laa yakuun buu ilaahay leeyahay kolkaa kaydaasi yakuunu oo saxiixulaakhira markay gashay waxay ku samaysay fadxay siisay hadday muctalul aakhir gasho kaydani isagana fadxay siini hadduu waaw ku buko ama uya ku buko hadduu alif ku bukana fadxadii unbaa qadarnaanaysa waad fahantay baan filayaa kadaakan waxa lamida idan baa lamida kelmadda idan ihi iyaduna ficilka mudaaricu way nasbisaa idantu idaa iyo idan waxay ku kala duwan yihiin idantu tanwiin bay wadataa idan ninkii farro la odhan jiray wuxuu aaminsan yahay idanta uu ka aaminsan yahay inay id ka timid id iddu weligeed jumlo mudaafun ilayhiay wadataa kadibna mudaafun ilayhigii markii la jaray baa tanwiin laga ciwad qaatay buu leeyahay id kolkaan baa idan la yidhi buu yidhi ninkaa farre siba weyhii iyo nimankaasi iyagu way khilaafsan yihiin idantu waa kelimad noocaa un iska ah markay camal falayso iyo markayna camal falaynin qole waxay idhahdeen alif ha loo qoro mar marna nuun ha loo qoro waxay idhahdeen hadday camal falayso alif ha loo qoro idanta oo idaa ha la yidhaahdo idaadii caadiga ahayd iyo tan alifka u qoranna waxaa kala saaraya camalfalka ficilkan mudaarica jismisay waxay idhahdeen markayna camal falayna nuun ha loo qoro qoridda nuunka loo qoray baa idaadii caadiga ahayd ka farqinaysa kolkaa kadaa kan waxa lamida idan baa lamid a idantu haddaba markay ficilka nasbinayso shar dhowr shardi bay leedahay waxaa ka mid ah inay awelka kalaamka dhacdo inay jumlo bidaayadeed dhacdo wuxuuna yidhi sheekhu insudirad haddii xagga hore la mariyo weeyaan inta idanta haddii xagga hore la mariyo unbay ficilka mudaaric nasbisaa nin baa ku odhanaya azuuruka hadan war berri waan ku soo buuqanaya maxaad ugu jawaabi idan ukrimaka haddaa waan ku sharfini kolkaa kelmadda idan ah shardigeegu waxa weeyaan inay sud inay inay sadrul kalaam dhacdo kalaamka bilowgiisa shardigeega kale ma taqaanaa ficilka mudaaric ee gashayna mustaqbal waa inuu yahay ee xaali waa inuuna ahayn shardigeega kale ma taqaanaa idantu iyo ficilka mudaaric yaan la kala faslinin saddexdaa shardi baa ugu muhiimsan idanta shuruudeeda markay wax nasbinayso waxaynu nidhi sadrulkalaam ha dhacdo oo insudirad bu nidho shardigaasi u qoran yahay waxaynu nidhi idanta ficilka mudaaricay ku jirtaa mustaqbal ha noqdo hadduu xaali yahay baa kaa baxay oo nin baa kuu sheekaynayo isagoo sheekadii dhexda ka maraya unbaad tidhi idan tasduqu haddaa run baad sheegaysaa run baad sheegaysaa ma dib baad run ka sheegiba mise iminkaad warkaagan run ku sheegaysaa weeyaan waa iminkaad run ku sheegaysa kolkaa waa xaali idanta waxba ma ma samaysa markaas oo kale idan tasduqu idan tasduqu bay ayaad odhanaysaa waad garatay idantu waa inay sadrulkalaam dhacdo ficilkeyga mudaaric waa inuu mustaqbal yahay iyadiyo ficilka mudaaricna yaan la kala faslinin culimadu wax yar bay soo reebaan dhaarta iyo qasamka iyo maxaan ku idhahdaa nacam iyo laa iyo waxyaw yaryar lagu kala faslin karaa jira iska dhaaf idantan waxaa loo yaqaanaa xarfu jazaain wa jawaab xarfu jazaain wa jawaab sababta xarfu jazaain wa jawaab idanta loo yidhi waxa weeyaan idanta horta waa jaze oo hadalkan ay gashay ayaa mar kaste abaalmarin ah waagga wax adiga laguu sameeyey baad ku abaalmarinaysaa oo tusaaluhu waa maxay azuuruka qadan kolkuu ninku kudhaa birhaan ku soo buuqan buuqashadu mayan ahayn wanaag haddii lagu sameeyey waa wanaag iyo waa macruuf haddii lagu sameeyey weeyaan idan ukrimaka kolkaad tidhahdid dee waa jaze oo waa abaal waxaad ka abaal marisay wanaaggii laguu qabtay markaad adna sharfisid xarfu jazaain weeyaan wa jawaabna weeyaanoo ninkan idan azuruka qadanku yidhi hadal buu kaa filanaya jawaabbuu kaa filanaya dee idan okrimaka baad tidhi ama iska joog baad odhan ama idan okrimaka baad odhan kolkaa waad fahamtay xarfu jazaain wa jawaabin hadalkan ay ku jirtaana waa jaze jawaabna way ku jirtaa welibana fansib nasbi ficilka mudaaric bicashrin toban ku nasbi wahiya tobankaasi an weeyaan wallan weeyaan wakay weeyaan kadaakan waxa lamida idan baa lamida insudirad haddii awelka la mariyo wallaamukay weeyaan afartii nawaasibta ahayd waa afartaa iminkaan sharaxnay waa an iyo lan iyo idan iyo key laamukeydan maad garanaysaa horta aan ku fahansiiye laamkan laamukey ay ina leeyihiin ma aha laam iyo key wada socdaa waa laam caadiya un weeyaan laamkaasi wuxuu caddeeyaa mar kaste cilladda ficilka loo sameeyey waa cillad buu sheegaa ficil loo sameeyey iminka inta ficilaad samaynaysid ma xusuusan tahay toban ficil baad iminka samaynaysaa iyo wax ka badan toban ficilood iminka samaynaysid maad sheegi kartaa toban ficiluun eg waad fadhidaaye fadhigani waa ficil kolkaas sababtaad u fadhidid laamukey baa la geliyaa jalastu liastamica alkitaaba iminka astamicu soo ficil mudaaric maaha waa ficil mudaaric maxaan gelinay laamukey kadibna markaan laamukey gelinay sidaan u gallay dee mansuub fadxa yar bay siisay jalastu waan fadhiistay liastamica si aan u dhegaysto alkitaaba kitaabka sababtaad u fadhiisatay weeyaan salaada waa tukataaye maxaad u tukataa sallaytu lianaala min allahi hawaab inaan ilaahay hawaab ka helo ayaan u tukadaa ama ilahay inaan xaggiisa hawaab ka gaadho dakhaltu lmasjida liusalliya salaata alcasri liusalliya waa muctarulaakhira mayna fadxinin way fadxisay eeg hadda laamkan laamukey aynu ina leeyahay waa laam kelidii ah sababta key loo raaciyeyna laamkani macnihii key buu faa'iideynayaa oo keydu saw tacliil iyo cillo ma faa'iideynaynin laamkuna tacliil buu faa'iideynaya kuufiyiintaa qaba haddaba inay laamkani uu isagu iskii wax u nasbinayo oo markaa tidhahda jalastu liastamica astamica waa ficil mudaaric oo mansuuba waa laisku waafaqsan yahay laakiin caamilka nasbiyaan laisku waafaqsanaynoo kuufiyiintu waa laamkay leeyihiin basriyiintuna waxay leeyihiin waa an yar oo laamka ka dambaysa laamkan bay tahay laamku xaraf jaar bu adeer ahaan jiray bay basriyiintu qabaan miyayna runtood ahayn laamku muna xaraf jaar ahaan jirin haddaba liastamica laamkani waa xaraf jaar waxa wax nasbinayaana waa an maxduufoah antaasina misteriyay ahaydoo ficilkii mister ka dhalaalinaysay misterkuna ismi buu noqonayaa laamkan xarafka jaar ihina misterkaa meesha ku jira ayuu jerayaa oo majruurkiisuu noqonayaa in la fahmaa la mooda waa laamukey weeyaan laamukey waa laamka cilladda faa'iideynayaynu nidhi wa laamu jahdin weeyaan eeg laamkani waa laamkii caadiga ahaa un kelmadda jaxdi ihina waa dafiraad dafiraadda ma taqaanaa waa waxaad og tahay ood isdiidsiisid baa dafiraad la yidhahdaa waad og tahay laakiin waad dafiraysaa waad isdiidsiinaysa ogaan baad u diidaysaa laamka haddaba jaxdiga iyo dafiraadda keena laamkaasna isagana ficilka mudaaric ku nasbi laamkani maadaamuu laamuun yahay laamukeydiina uu laamuun ahaa maxaan ku kala garanaynaa macnaha u kala duwan oo laamkaa horena macnihiisaa key iyo tacliil ahaa laamkan dambena macnihiisaa jaxdi iyo nafyi ah laamka dambena nafyi kana nafyi buu faa'iideeyaa kaasina tacliil buu faa'iideeyey xagga macnahaad ku kala garan haddaad doontana si kale aan kuu sheege laamka laamuljaxdi ihi luqa alcarabiya laba meeloodunbuu ka dhacaa kaana maa lagu anfiyey ayuu daba dhacaa ma kaanabuu daba dhacaa weligiiba amaa yakun lam lagu anfiyey lam yakun laamuljaxdi haddaad maqashid daa'iman luqa alcarabiya amaa maa kaana ka horaysa ama lam yakun baa ka horreeya haddaba haddaad aragtid laam ficil mudaaric ku jira oo maa kaani ay ka horrayso ama lam yakun ay ka horrayso maxaad fahmaysaa inuu laamuljaxdi yahay ilahay baa aayad qur'aana ku yidhi maa kaana allahu liyadara almu'miniin calaa maa antum calayhim kolkaa eg liyadara yadar waa ficil mudaaric oo saxiixulaakhira waa mansuub laamka ku jira laamuljaxdiya oo maxaan ku garanayaa laamuljaxdi inuu yahay waxaan ku garanayaa laamuljuxuud inuu yahay dee maa kaanaa ka horraysa maa kaana allahu liya waana nafyide oo alla ma aha laleeyahy waa laanfinaya maa kaana allahu alla ma aha liyadara almu'miniin mu'miniinta ku kaga tegi calaa maa antum calayhi waxaanad ku sugan tihiin waa la kala saaraya liyamiiza alkhabiida min aayib eeg waxaa kaloo jira wamaa kaana allahu liyucadibahum waanta fiihim wamaa kaana allahu liyucadibahum iminka laamka liyucadibahum ku jira waa laamuljaxdi maxaan ku garanaynaa dee maa kaanaa ka horraysa nafyina uu daba dhacay lam yakuntii tusaaleheygu muxuu noqonayaa aayad qur'aanuu ilaahay ku yidhi subxaanahu wa tacaala lam yakun illaahu liyakfira ka waran liyakfira laamka ku jira waa laamuljaxdi maxaad ku garanaysaa liyakfira laamka ku jira inuu laamuljaxdi yahay waxaynu ku garanaynaa laamuljaxdi inuu yahay dee lam yakun baa ka horraysa haddaba laamuljaxdi ama maa kaana ka horaysa ama lam yakun baa ka horaysa faqad waa labadaa un waxaan intaa ahayn ood arkaysaa ma jiro haddaba eeg liyucadibadaa iminka aayadda qur'aanka ah kuufiyiintu waxay qabaan laamka yucadibuda nasbinaya basriyiintuna waxay qabaan an maxduufaa weeyaan laamkanina xaraf jaar weeye labadaa laamoodba mayna xaraf jaar kuufi basriyiintu ka dhigin kuufiyiintunbaa naasib ka dhigay wakadaa kan waxa lamid a xataa xataaduna waxbay nasbisaa bay yidhaahdeen aayaddan qur'aankaa ee kada lanabraxa calayhi caakifiin hee xataa yarjica yarjicu waa ficil mudaaric oo saxiixul aakhirihe xataa markay xagga hore ka martay maxay samaysay ficilkii mudaaric way nasbiso fadxay siisay xataa yarjica fadxay siisay haddaba kuufiyiintu waxay qabaan xataadaa nasbinaysa basriyiintuna waxay leeyihiin xataada an xaggeega dambe laga xadfay ayaa nasbinaya xataaduna waa xaraf jaar bay basriyiintu qabaan xuruufuljarku waa koob iyo labaatan kelmadood xataadaa ka mid a oo halkee laga qaatay xataadu inay xaraf jaar tahay aayad qur'aana buu ilaahay ku yidhi subxaanahu wa tacaala xataa malaci alfajri xataadu maxay gashay malaci miyayna jirin xataadu inay xaraf jaar tahay aayaddana daliil u ah xataa malaci alfajri ah luqa alcarabiyana dee xaraf jaarun bay ahaan jirtay xataa waad garatay haddaba saddexdaasi xaraf jaar weeyaan bay basriyiintu leeyihiin laamulkey iyo laamujaxdi iyo xataa saddexdaasi waa xaraf jaar eh waxba iyagu iskoodu ma nasbiyaane an dabadood la xadfay baa nasbinaya basriyiinta qowlkooga muctamidkiisaasoo qabaa kuufiyiintuna iyagaa naasiba bay leeyihin oo tobanbay ka dhigayaan wa ow kelmadda ow ah ayaa iyaduna wax nasbisa awda maxaad odhanaysaa laaqtulana alkaafira aw yuslima awdu waa bimacnaa ilaa ama bimacnaa ilaa ee kada haddii shayga mar qura la qabanayo waa bimacnaa ilaa haddii shayga mar qura aan la qaban karaynin waa bimacnaa ilaa bimacnaa ilaa weeyaan iminka tusaale ahaan casharkaa iminka aan dhigannay ma xifdii kartaa iminka ma xifdii kartaa ha waad xifdii kartaa sow maahayn dee haddii ma maalin baa lagu siiyo o lagu yihi xifdi ma ku xifdiyi kartaa ya laadribanna caliyan aw yaxfada darsahu awdaasi waa maxay mar waad xifdiyi kartaa waa bimacnaa ilaa shayga haddaad qaban karaysid waa bimacnaa ilaa laadribanna caliyan waan garaaci ilaa an yaxfada darsa inuu darsigiisa xifdiyo mooyaane eeg haddii shayga aan mar qura la qaban karaynin oo dee marba in yar la qaban karana bimacnaa ilaa weeyaan qur'aanka iminka boqol iyo afar iyo tobanka suuradood maalin ma ku xifdiy haddii lagu yidhahdo ka warran qur'aanka maalin ku xifdi eg laadribanna caliyan aw yaxfad alqur'aan fii yowmin waaxid cali waan garaaci inuu qur'aanka maalin qura ku xifdiyo mooyaane baa tidhi eeg aduu fii yowmin tekadaa laadribanna caliyan aw yaxfad alqur'aan owdaasi waa maxay waxide u kala horhoraynaya waa bimacnaa ilaa ilaa an yaxfad alqur'aan intuu ilaa qur'aanka ka xifdiyaya ninkaasi waan garaacaya owdu marna waa bimacnaa ilaa marna waa bimacnaa ilaa haddii qur-aanka maalin ku xifdi lagu yidhaha taasi waa waaliye moogtahay waxay yidhahdeen aljunuunu funuunun waalidu way noocyo badan tahay moogtahay waalidu maaha dharkoo la dhigo un iska dhaaf waxaynu nidhi wa ow weeyaan shaacir carbeed baa odhan jiray laastasilanna sacba aw udrika almunaa faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabiriin laastasilanna waan fudaydsanayaa asacba wax kastoo adag markaan ujeediya dan leeyahay ow udrika almunaa intaan ujeeddadayda ka gaadhayo waayo faman qaadat ilaamaal ididiiladu uma hogaansanto oo ma helo wuxuu ididiilanayo ilaa lisaabirin nin u sabra mooyaane ow udrikadaasi waa maxay waa bimacnaa ilaa ididiilada ma mar quraa la helaa waxaad ididiilanaysid muna ciidda ahayn waa bimacnaa ilaa oo shay-an fa shay-an buu dee u dhammaadaa laastasilanna sacba aw udrika almunaa aw udrika almunaa shaacir kalena wuxuu odhan jiray dagaal inuu dagaalyahan yahay buu sheeganayo wuxuu odhan jiray waxay odhan jireen shaacirkaa kalena kasartu kucuubahaa aw tastaqiima baan doonayaa kasartu kucuubahaa aw tastaqiima waidaa hamastu qanaata qawmin kasartu kucuubahaa aw tastaqiima waidaa hamastu haddaan qacanta ku dhigo buu leeyahay qanaata qawmin qoom warmahood kasartu kucuubahaa xaglaha ayaan ka jebiyaa buu yidhi aw tastaqiima ilaa intay ka toosayso waad fahamtaan u malaynayaa haddaba owdan yar ma arkaysa laaqtulana alkaafira aw yuslima yuslima waa ficil mudaaric oo mansuuba owdanaa nasbisay bay qabaan kuufiyiintu basriyiintuna waxay leeyihiin owdu xarfulcadaf bay ahaan jirtay owdu waa xarfulcadaf ee an yaroo ka dambaysa ayaa nasbinaysa walwaawu wowguna waa saas oo kale oo wowgaa wax nasbiya waa cindal ayo cinda alkuufiyiin walwaawu wowguna waa saasoo kale iyo walfaa'u fa'duba wowgiiyo fa'duba iyaguna waxbay nasbiyaan wowgiyo wax nasbiyey waa buux fa'doo wax nasbisayna waa buux ma garanaysiin dalabka eeg sagaal meelood ayuu wowgu wax nasbiyaa fa'duna sagaal meelood ayay wax nasbisaa sagaalka meeloodba de waa sideeddii dalabka ahaa iyo halkii nafyiga ahaa laa yuqdaa calayhim fayamuutu yamuutudani waa ficil mudaarica oo mansuuba waa afcaalu lhamsi calaamatu nasbuhu waa maxay waa xadfu nuun kolkaa fa'danaa nasbisay waayo fa'danii cinda alkuufiyiin hadda weeyaan fa'danaa nasbisay basriyiintuna waxay qabaan fa'du xarfulcadaf bay ahaan jirtaye iminka waxa wax nasbinayaa waa an yar oo dabadeed la xadfay fa'danina waa xarfulcadafnimadeedii bay baaqi ku tahay cinda albasriyiin iyagana muctamada walwaawu eeg fayamuutuda haddii wayamuutu lagu bedelo luqa alcarabiya ay tahay tarkiibkuna waa saas oo kaluun meel kastay faad u dhacdo wowguna u dhacaa walwaawu wowga weeyaanka nasbinaya iyo walfaa'u fa'da kuwaasoo qad canow loola qastay fii jawaabin jawaab aniga kaygaasi wuxuu qoray waa canow buu qastay waa canow idinka ma waa canow buu qorayaa waa canow baadna qorayaa soo maaha qad baa loo baahan yahay qad canow yuu qad u qorayaa canow baa loo baahan yahay halkaa beydkuba kuu toosi maayo walaamu jaxtin wakadaa xataa waow walwaawu walfa fii jawaabin qad canow waa qad canow kelmaddu maxaa loola qastay wowga iyo fa'daba jawaab baa loola qastay kolkaa fa'diya wowgu waxay ficilka mudaaric nasbiyaan oo keliya markay jawaab dhacaan wowgiiyo fa'du goormay ficilka mudaaric nasbiyaan baynu nidhi markay jawaab dhacaan jawaabkaasi sagaal meelood weeyaane sagaalka meelood idinkaan idiin daynaya sagaalkaa meelood ee jawaabka ma soo qori karaysiin waayo soo qora ajruumiga yar baad ka helaysiin wax kale intaan la gaadhin sagaalka meelood ee jawaabka sagaalkaba waad helaysiin sagaalka meelood soo qora si aan u saxo oon u eego qaabka aad u soo qorteen berri insha allah keena waad fahanteen halkaa waxay walwaawu wowgii iyo walfaa'u fa'dii weeye oo qad canow loola qastay fii jawaabin jawaab walwaaw walfa fii jawaabin qad canow bihi jawaaban bacda nafyin aw dalab sax weeye isagaaba sii caddaynaya walwaaw iyo walfaa weeyaan oo qad canow loola qastay fii jawaabin jawaabkoo bihi isaga looga sii qastayo jawaaban jawaab jawaabkaasoo bacda nafyin ahaanaya aw dalabin wuxuu yidhi waa jawaabka looga qastayo jawaab ee dhacaya bacda nafyin aw dalab kelmaddan yar waan ku haysan jirnaa juruumigo waad garanaysiin sooma xusuusnidin waa sidii oo kale un camridiga laftirkiisana waad aragtaa bacda nafyin waa meel keliya aw dalabinna waa siddeed meelood sagaalkaa meelood weeyaan haddaba kalaa tarumha dalbin cilman cilmi oo waa tatruka tacab tacabka aad kaga tegtid waa khaladkaygani oo kaafkuu kasriyey kaafka lama kasrin karay maogtaha kaafkuuu fadxisay iltiqaau saakinayn buu moodo oo kaafkuu kasriyey iltiqaau saakinaynna hadduu jasmisan yahin weeyaana iminka maba jasmisino kalaa tarum cilman weligaa cilmi iyo waxbarashaha dalbin buu ku yidhi wa tatruka tacab adigoo dhibka iska ilaalinaya ha is odhanin cilmi baro ama wax baro dee hauna daalin oo wakti ha siinin taa ha ku fikirin buu ku leeyahay haddaba laa tarum iminka waa dalab qaybta dalabka weeyaan sideeddii dalabkana nahyi buu ka noqonaya kolkaa tatruka wowgaasi jawaabkii dalabkuu dhacay jawaabu-nahyi buu dhacay ficilka mudaaricu aa in la nasbiyo aynu bal hadda ficilkii mudaaricoo la jasminayana aan eegno wa jasmuhu ficilka mudaaric jasmintiisu bilam buu ku sugnaanaya ficilka mudaaric maxaa lagu jasmiyaa lam ilaahay muxuu yidhi lam yelid walam yuulad saxiixulakhirka sukuunkay siini muctalulakhirkana xadfu xarfulcilay siini afcaalulkhamsana xadfunuun bay siini lamta macnaheega ma taqaanaa ficilka mudaaric bay maadi ka dhigtaa waa qalbin baa loo yaqaanaa oo waxay qalbisaa zebanka ee daraba mayna zeban iyo xadad wada wadan sow zeban iyo master ma wadato xagga zebanka weeyaan qalbin kolkaan leenahay wa jasmin kolkaynu leenahayna waa lafdiga oo lafdiga mudaaricay jasmisaa lam xarfu nafyin oo waxay anfinaysaa waa xadadka masterkay ayay anfiyeysaa wa jasmin oo lafdigay jasminaysaa wa qalbin oo zabankay qalbinaysaa wakhtisaasin bilmudaaric oo ficil mudaaric mooyaane weligeed meel kale ma dhacdo waa lamtu waa icraabkeenii baad ku garanayseen wa jasmuhu bilam wa lamaana wuu ku sugnaadaa lamaadana iyadana ficilka mudaaric waa lagu jasmiyaa kalaa lamaa yaqdi maa amara buu ilaha yidhi lamaa yaqdi kolkaa yaqdi muctalulaakhir bay ahaydee markaa lamaa la geliyey maxay samaysay xadfu xarfulcilla lagu sameeyey lamaa yaqdi un baad odhanaysa xadfu xarfulcillan ku samaynay lamaada iyo lamtu waxay ku kala duwan yihiin ma taqaanaa lamaada waxa ay anfidaa waa la filanayaa xagga dambe in laga helo laakiin lamta lama lama filanayo haddii lam yadkhul caliyun adaara la yidhaha weli ali lam yadkhul caliyun adaara waa cali guriga ma gelin lama filanayo kolkaa inuu xagga dambe ka galo haddii laakiin lamaa laga dhigo waa weli ma gelinoo waa la filanaya inuu mar dhow galo lamaa yadkhul caliyun haddii la yidhaha weli ma waa weli weli ma gelinoo waa la filanaya waa ka ilahay le qaalat ilacdaabu aamanna qul lam tu'minuu maydaan rumayn weeyaan taa hore walaakin quluu aslamna walamaa yadkhul iliimaanu fii quluubikum weli qalbigiinna iimaankii ma gelin kolka waxaa la rajaynaya inuu geli doono moogtahay oo lamaada weli baa u raacaysa aad soomaaliga markaad macnaynaysid weli ayaa raacaysaa wa jazmuhu jasmintiisa bilam lagu jasmiyo eeg jaariya majruurka iminka jasmaha masterkan ku tacalluqiyey wa jasmuhu mudaarica jasmintiisa bilam lagu jasmiyo walamaa lagu jasmiyaa qad wajaba wuu waajibay khabarkii jasmigu halkan ka dhigay qad wajaba baan ka dhigay ficilka mudaarici ficilka iyo faacilka walaa in lagu jasmiyo iyo walaamin laam lagu jasmiyo laada iyo laamtoo dallataa tusiya calaa talabi talab laadu markay talab tusinaysa waa naahiye markay tahay soo maaha ficilka mudaaric ku jasmisay rabbanaa laa tu'aakhidnaa baad odhanaysaa waa saxiixul aakhir laa tu'aakhid kolka waa taa way jasmisay afcalu khamsana maxay ku samayni dee xadfu nuun walaa taqrabu zina kolkaa taqrabu xadfu nuun bay ku samaysay walaamintuna waa maxay muctalulaakhirka muxuu laamku ku samaynaya waa laamul amare xadfu xarfulcille yaa maalik liyaqdi calaynaa rabbuka liyaqdi yaqdi muctalulaakhir bay ahayd laamku markuu galay muxuu ku sameeyey xadfu xarfulcillu ku sameeyey walaa in lagu jasmiyo iyo walaamin lagu jasmiyo oo dallataa ku tusiya calaa alabi alab ku tusiyey afartaa kelmadood uu inoo sheegay hal ficil bay jasmiyaan waana xaraf afarta kelmadood waa maxay waa lam iyo lama iyo laa iyo laam afartaa kelmadood afartuba waa xuruuf haddana afartuba maxay jasmiyaan ficil keliya ayay jasmiyaan kadaaka kaa hore waxaa lamid a in baa lamid a kelmadda in-a ayaa lamida oo intuna iyaduna waa jaazim wamaa baa lamida waman baa lamida waidmaa baa lamida ayun baa lamida mataa baa lamida ayaana baa lamida aynaa lamida mahmaa baa lamida xayumaa baa lamida kayfamaa baa lamida annaa baa lamida kan yaqum zaydun wacamrun qumna haddaba wajzim biin halkaa kaygu wajzim in buu yidhi waa khalad wajzim in haddaad tidhahd baydka kaa jabiya moogtahay caruud ahaan wajzim in maaha ba baa la socota wajzim biin wamaa bihaa qad ulxiqa wajzim in wamaa bihaa qad ulxiqa lama odhan karayo wajzim biin weeyaan war biin ma idiin qorayaa idinku qorayaa biin saw maaha waa loo baahan yahay wajzim biin wamaa bihaa qad ulxiqa ficlayni lafdan aw maxallan mulaqa ee kelmadda in a laga soo bilaabo ereyadaasi laba ficil bay jasmiyaan laba ficil ayay jasmiyaan haddaba inta halkanaan ku soo qoray afar qaybood bay luqa alcarabiya intu ka kooban tahay afarta qayboodba abyaad yar ayaan ku soo ururinay wa in calaa arbacati aqsaamin wa haadihi takhtasu biاlaxkaami shardiyatun wahiya alatii tuasilu كذاك تخفف التي تثقل وزيد فيما إن يقوم أحمد والنفي قد أتى ورب أحمد انتوا أفر قيبات إن مركل ليه أفر تقيبات يتهي مذوا شرطية وإن على أربعة أقسام انتوا أفر قيبات بك كوبانتهي وهذه تختص بالأحكام أفر تها قيبات انت تين إمك أنه شرح إنهم بأحكام تنفعلك مضارع جزمها تين مذون بعلي تين إنهم بأحكام تنوقارتهي صدح ذكالي وحبهم جزميان shardiyatu midi waa shardiyo waa teenana shardiye ma ogtahay wahiya alatii tuasil iyadaana asala kadaaka kaa waxaa lamida takfiifu latii tuaqal inna ma taqaanay markii dhaweydan an soo marayni an soo mukhafafatun min athaqiilo annadiiba la takfiifiyey maynaan lahayn inna marka la takfiifiyana in bay noqotaa in bay noqotaa oo waxaa laga yaabaa in inna inta la takfiifiyo in loogu dhawaaqo eeg midi waa shardiyo waa kow midina waa mukhafafatun min athaqiila waa laba midina waa zaa'ida oo wزid فيma in yquumu أحmdu waxaa lagu kordhiyaa maada naafi wزid wزida في فيma in yaquumu أحmdu ma in yaquumu أحmdu أحmed isma taagayo maadaa naafiya intuna waa zaa'ido waa ta saddexaad soo maahayn eeg nfyu qad ataa وrabi أحmdu in naafiyihina way timaadaa ilaahay baan ku dhaartaye ama cafwan وrabi أحmdu ilaahay baan ku xamdiyayaaye rabbigay baan ku xamdiyayaaye wuxuu ku yidhi intu naafiyana way noqotaa oo dee qur'aanka meelo badan bayba dhacdaa in naafiyiihi maxaa ka mid a intoo naafiye ah wain kullun lama jamiicu ladayna intu waa naafiye markaas oo kale afartaa qayboodba intuu ka kooban tahay afarta qaybood malaa inaan qornaa doonaysin abyaada ya miyaan qornaa aynu ka baxnay kaadi waziida fima in yaquumu axmedu iska dhaaf wajazmuhu mudaaric kadaaka kaa waxa lamida in baa lamida intu maxay jazmisaa laba ficil ka hore maxaa la yidhaha ficlu shardi ka dambena maxaa la yidhaha jawaabu shardi maxaa ka mid a iyadoo labadii ficil jazminaysa qur'aanka meel lama xusuusan tihiin in oo laba ficil jazminaysa maxaa ka mid a ilahay wuxuu ku yidhi wain tacuuduu nacud kolkaa in tacuuduu nacud ilahay kolkuu leeyahay subxaanahu wa tacaala uu reer banuu israa'iil ku leeyahay haddaad xumihii dib ugu noqotiin anna jazihii aan idin abaalinayeen dee ciqaabti idinku abaalinayuunba dib ugu noqon wain tacuudu kolkaa tacuudu waa maxay afcaalu lkhamse waa majzuum mee calaamatu jasmuhuna xadfu nuun mee caamilu jasmuhuna inta mee jawaabkiina waa nacudda dambe nacud waa saxiixulaakhira mun sukuunkii dul saarayn wain tacuuduu nacud haddaba waxaa suurtagala eeg labadan ficilay jasminaysaa mayna saddex ahaan jirin ka hore muna saddex ficil noqon karaynin ka dambena miyuuna saddex noqon karaynin ka hore muxuu noqon karaa saddex oo afcaalulkhamse saxiixulaakhir muctalulaakhir ka dambena muxuu noqon karaa saddexdaa saddexdoodii ka dambe ee saddexdaa noqonaya waxaa u dheer meelaha fa'da la geliyey beydkan aakhirka beydka u dambeeya inoogu iman doona meel kalaa u dheer jumladaa u dheertee jumladu markay jawaabu shardi qaadato maan fa la gelin jirin kolkaas saddexdii iyo jumlo afar sow maaha haddaba ficlu shardigu waa saddex qayboodun intan ficlu shardigeegu waa saddex qaybood saddexda qaybood waa maxay saddexda qaybood muxuu noqonayaa saxiixulaakhir muctalulaakhir afcaalulkhamse jawaabkuna muxuu noqonayaa afar qaybood saddexdaa iyo jumlo haddaba saddex afar ku dhufo labiyo toban sow ma ahayn labiyo tobankii koob iyo toban ku dhufo jawaasimteennan koob iyo toban haddaynu soo qaadanno inay tahay koob iyo toban ku dhufo labiyo tobankii ay noqdeen un koob iyo toban ku dhufo boqol iyo maxaad tidhaahdeen boqol iyo labiyo soddon ba intaas cashirkeenani intaasu ku egaanaya eeg suwar haddaad heshid qaybtu say kusoo baxaysa ama lagu taxliiliyo adaa tusaalaha wada keeni kadaaka kaa waxa lamida in baa lamida oo laba ficil bay jismisaa wamaa baa lamida maa maaduna waa lamid oo maadu laba ficil bay jisminaysaa iyaduna ilahay baa ayad qur'aana ku yidhi wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu llah ma ficlu shardigu tafcalu waa majzuuma ma calaamatu jasmuhu xadfu nuun mee jawaabu shardigiina yaclamhu llah waa yaclam waa saxiixulakri waa kaa jasmihi wa man weeyaan mantu laba ficil bay jasmisaa oo maxaa ka mid a manti oo laba ficil jasminaysa ilahay baa ayad qur'aana ku yidhi waman yafcal suu'an yujza bihi waman yafcal suu'an ninka xumaan sameeya yujza bihi isaga lagu abaalin doonaa maxay ahayd waman yacmal suu'an yujza bihi waa dee sax weeyaan waman yacmal suu'an yujza bihi mantu waa tii labada ficil jisminaysay yacmaltu waa ficlu shardigii saxiixulaakhir weeyaana sukunkii baa saaran yujzada dambena waa jawaabu shardigii muctalulaakhir buu ahaa alif ku bukay moogta yujzaa buu ahaay xadfa xarfulcilla wehiya alif walfatxatu qablaha daalatun calayha alifkii baa meesha laga saaray waynu fahnay soo maaha mantuna laba ficil inay jasminayso idma idmaadu iyaduna laba ficil bay jasmisaa waxaad odhan kartaa idma tajlis ajlis haddaad fadhiisatid waan fadhiisan idma tajlis ajlis luqa alcarabi ee qur'aanka kuma jirto idmaadu iyo moogtahay idma tajlis ajlis eeg jawaabu shardiga dambe jumlo korkuu yahay waxaa lagu gartaa maxay fa'baa ayaa lagu bilowdaa ayuntu laba ficil bay jasmisaa oo maxaa ka mid a ayunoo laba ficil jasminaysa horta ayuntu luqa alcarabiya waa afar qaybood eg manta kamaynaan hadal maadana kamaynaan hadal idmaadana kamaynaan hadal iska dhaaf iyadana afarteeda qaybood ha iska joogteen maadu waa toddoba qaybood toddobadii qaybood haddaynaan sheegin aynaan manta sheegin qaybaheegii ayuntana iska daa afar qaybood inay tahay un ogow laakiin ayuntu mar istifaamiyay noqotaa mar ismi mawsuul bay noqotaa mar sifatun bimacnaa kamaal bay noqotaa marna waatana waa shardiyo afartaa qaybood haddaba ayuntu laba ficil markay jasminaysa maxaa ka mid a marmar baa adawaatuljasmahan ma og tahay maabaa xagga dambe ka raacda mar markii la doono ayunta haddaba maa iska raacay haddaad doontid zaa'ida ah ayamaa tadcuu falahu lasmaa lxusna tadcuu waa ficilkii waa ficlu shardigii weeyaan waa majzuuma calaamatu jasmihi waa maxay waxa weeye xadfu xadfu nuun weeyaan falahu falahu lasmaa lxusnaana waa maxay waa jawaabu shardigii maxayna noqotay jumlad bay noqotay maxaad ku garan inuu jumlad yahay dee fa'da mar kastood fa'daa yar aragtid waxani waa jumlo waad fahamtay falahu lasmaa lxusna mataadaa ka mid a mataada waa kii xajaaj binu yuusuf qowlkiisii aynu garanayno xajaaj binu yuusuf athaqafi mataa adac alcimaamata tacrifuunii aramnu jallaa wadallaa cusanaaya mataa adaci alcimaamata tacrifuunii adacdaasi waa saxiix ulaakhiroo sukuun baa saaran laakiin marka beytka lagu dhawaaqayo adaci baa la yidhahdaayo iltiqaayu saakiniinkaa loo kasriyey tacrifuuni waa jawaabu shardiga afcaalu khamse weeyaan oo xadfu nuun weeyaan nuunkan yaree iminka la socdaa nuunkaa nuunulwiqaaya la yidhaahdaa oo darabada ficilka maadiyaba ya-du markay ficilka gasho ayuu wuxuu kala ilaaliyaa ya-danaan ficilka la xidhiidhsan karinay ma ogtahay ya-diiya ficilka ayaa lagu kala ilaaliyaa mar kasta yaa ulmutakalim haddaad ficil la xidhiidhi istidhaahdid nuunkaa yar unbay ya-du soo kaxaysani noo kala dhexee cadowgaa unbay odhan kolkaa bal darabe yaa geli darabii maad aragtay luga alcarabiya may maxaad odhani darabani kolka eeg tacrifuuhu buu ahaayo nuunkii ficilka mudaaric de waa la jed waa la xadfay kadibna ya-dii marka lala xidhiidhiyey bay ya-dii yaray soo kaxaysatay nuunka nuunul wiqaayada ah tacrifuuna nii buu asalku ahaan lahaa tacrifuunii ayaanaduna waa noocaas oo kale ayaana maa tacdil bihi riixu tanzil waa ka odhan jiray shaacirku ayaana maa tacdil tacdilshaasi waa ficlu shardigii tanzilsha dambana waa jawaabu shardigii ayaana aynada aynana waa noocaas oo kale oo maabaa haddii la doono la gelinaya aynamaa baa loogu dhawaaqaya aynamaa takuunu yudrikum almowt kolkaa takuunu waa ficlu shardigiiyo xadfunuun weeyaan yudrik kumta dambe waa mafcuulun bihi yudrik waa jawaabu shardigiiyo waa sukuun mahmaaduna waa noocaas oo kale mahmaa mahmaa ta'tinaa bihi min aaya litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimu'miniin mahmaa ta'tinaa ma ficlu shardigu waa ta'ti ومعتل الآخر حذف حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها دالة عليها سومها مهما تأتي جواب شرط قنمي وفما نحن لك بمؤمن وجملة اسمية أو ما حد كقرتي جملة اسمية ينو يهي تفاد القرية كقرتي جملة اسمية ويان وحيثما حيثما أنا لغة القرآن كما شرتو حتى ركبة ويكسعران بسرينت ويديدان كفينتم باوتا حيثما يكيف ماذا بان xayumaada maxaad odhanaysaa xayumaa tastaqim meel alla meeshaa doontid yuqadir laka allahu najaaxan ilahay wuxuu kuu qadari inaad guulaysatid ficlu shardigu me tastaqim jawaabu shardiguna me yuqadir kayfa maadu waynagi lahayn luqa alcarabiya ma jirto kayfa maa taakul akul kolba saad u cuntid un baan u cuni cuntada haddaad yaraysatidna waan yaraysani haddaad badsatidna waan badsani kayfa maa taakul akul ficlu shardigii waa taakul xataa waxay kayfamaa ay kuufiyiintu ka waayeen shaacir carbeed waa laga waayo kayfa ma adeegsanaya luqa alcarabiyaba inta badan waa way iskala jeclaysteen un baan u malaynaya kayfa maada waa qowl daciifa waa kuufiyiinta qowlkoogii annaaduna laba ficil bay jasminaysaa annaadu laba ficil bay jasminaysaa kolkaa annaadaasi ma ahayn hadda annaadii bimacnaa mataada ahayd iyo annaada bimacnaa ayuda ah annaaduna way qaybo badantae moogta iyo annaada bimacnaa kayfada ah intaa midna ma aha faatuu xarfakum annaa shi'tum ilaahay kolkuu leeyahay annaadaasi waa bimacnaa kayfe moogtahay kayfa shi'tum bay udhigantaa taa maaha annaadeennini annaadeenen daraf baan ka dhigaynaayo inta badan anna iyo mataa iyo ayaana iyo waxaas o dhan waa wada duruuftay ku jiraan waxaad odhanaysaa annaa tadhab adhab markaad tegtid un baan tegi mar alla markaad tegtid un baan tegi isagaa tusaalayowgii keenayo wuxuu yidhi kain yaqum zaydun zayd hadduu tago iyo hadduu istaago iyo wacamrun camarba qumna waanu istaagaynaa waxaa jira qismiga hore imise qaybood buu ka koobnaa ficlu shardigu imise qaybood buu ka koobnaa ya saddex qaybood saddexdii qaybood ficil maadi baad ugu dari adawaadkaa dhammaantood hadday doonaan ficil maadi bay qaataan oo ficil maadi markay qaataan ficilka maadi fii maxalli jasmin buu yaallaa man kaana yuriidu alaakhira e maxay ada qur-aanka ahayd maxay man kaana yuriidu man kaana yuriidu alaakhira man kaana yuriid man kaana yuriidu alcaajila bay ahayd haddaba man kaanadaa maad arkaysaa mantani waa tii labada ficil jasmin jirtay kaanadan maad arkaysaa waa ficlu shardigii oo ficlu shardigii maanta mudaaric ma noqone maadi buu noqdo fi ficlu shar kaanada keligeed hadda kaano maca ismiha wa khabarihaa odhan maysid ficilka maadi oo kelidii ah ayaa fii maxali jasmin ficlu shardiya hadday kaanadaasi jawaab noqoto ama ficil maadi uu jawaab noqdona kelidii ficilka maadi unbaad fii maxali jasmin odhanaysaa tusaalahan aan ku keenay kan yaqum zaydun qumnaas wa camrun qumnaas aw maaha ma ficlu shardigu yaqum waa ficil mudaaric oo sidii loo baahnaa soo maahayn ma jawaabu shardigu qumnaada waa jumlo haddaha odhan waa maxay haddaba ficlu shar jawaabu shardigii waa ficil maadi waa qumta keligeed markaad qumnaada icraabi sidaad ficlun wa faacilun tidhaahdeed ficilka maadi keligii markaad sheegtid fii maxalli jadmin jawaabu shardi in baad odhanaysaa ficilka maadi keligii waynu fahnaan u malaynayaa bayd yaroo qaacidaa buu halkan ka dambaysiiyey wuxuu yidhi wajzim biin kelmadda in a ku jazmi iyo wamaa kelmadda cafwan wajzim biin kelmadda in a ku jazmi iyo wamaaka bihaa inta qad ulxiqa la haleeshiiyey iyo inta wixii ka dambeeyey oo dhan inta imisaa ka dambeeyey kadaaka in wamaa waman soo maahayn in iyo wixii ka dambeeyeyba waxaad ku jasmisaa ficlayni laba ficil buyna yidhi maxaa lagu jasminayaa laba ficil baa lagu jasminayaa lafdan baad kaga jasmini lafdanta maad garanaysaa waa markay mudaaric isla wada yihiin oo kale aw maxalan maxalka ayaad kaga jasmini aw maxalan tamaad garanaysaa wuxuu uga jeedo ficil maadi kolkuu yamuna fii maxalli jasmin ahayn jumlo kolkuu yahayna mayna jumladu fii maxalli jasmin ahayn muطlaqan muطlaq xaalo uu yahay muطlaqan tayar muxuu iskaga ilaalinayaa afar xaaladood bay noqonaysaa afar xaaladood oo iminka intu afar xaalo ka soo bixi kara inay ficlu shardi iyo jawaabu shardiba mudaaricayn isla noqdaan sow kow maaha wainta cuduna cud oo kale iyo inay ficlu shardi iyo jawaabu shardiba ay maxay isla noqdaan maadiyeyn inay isla noqdaan wain cudtum cudna oo kale wain cudtum cudna cudtum iyo cudna labaduba waa maadi dee iyo inuu ka horena maadi noqdo ka dambena mudaaric noqdo man kaana yuriidu xarsa alaakhira he ya nazid lahu eeg man kaana manta mee keegi kaana muna maadi ahayn ka dambena mee waa nazida muna mudaaric ahayn iyo kaa cagsigeed kaa cagsigeega xadiid quraaba lagu arkay xadiid baan xusuusanahay xadiid nebigu ahaa man yaqum laylatulqadriguu ka hadlayey ninka habeenkaasaa usoo taagnaada xadiidka imaamu axmed baa soo saaray iminka lafdigiisii baan ilowsanaye xadiid adigu laylatulqadriga iminka xadiidtan soonka ka hadasho ah ayaa jira oo ka horena uu yahay mudaaric ka dambena uu yahay maadi ka hore waa ya ha man yaqum laylat alqadri iimaana waxtisaaban maxaa laga dambaysiiyey ha ufira lahu maa taqadama kolkaa eeg yaqumti waa ficilkii mudaaric sow maaha ufirana waa maadigii meeshaasay dhacday oo aad waxa u yar maxay inuu ka hore mudaaric noqdo ka dambena maadi noqdaa waa qaliil laakiin cagsigaa badan oo qur'aanka cagsiga ayaa ku jira man kaana yuriidu xarta alaakhira xarta adunya nazid lahu mulaqan tayar macnihiigu waa intaay moogtahay kolkaa ficlu shardigii jawaabu shardigu waa mulaqan oo qayd ma leh oo mudaaricayna lagu qaydi maayo maadiyeyna lagu qaydi maayo xataa wax alla wax lagu qaydaya ma jira afarta xaala ka soo baxaya sow ma ahayn boqol iyo dhowr iyo soddon markii dhawey boqol iyo dhowr iyo soddonkii afartaasaad kusii dhufan kartaa tiraduba way badanaysaa kolkaa inta meeloodee fa'da la qaato ma taqaanaa ama jumlada inta fa'da la geliyo markii jawaab shardigu jumlo noqonayo walyaqtarin ha la xidhiidhsado bilfaa'i fa ha la xidhiidhsado jawaabun jawaab jawaabkoo low waqaca hadduu dhaco bacda alaadaati aadaadka dabadi mawdica shardi meesha shardiga imtanaca mancoomi lahaa wuxuuna yidhi eeg jawaabku wuxuu fa qaadan karaa oo keliya meesha marka jawaabka ficlu shardi ha laga dhiga la yidhaahdaa ay mamnuuc tahay muxuuna yidhi eeg jawaabku wuxuu fa qaataa marka jawaabkan ficlu shar ficlu shardi in laga dhigaa ay mamnuuc tahay kolkaasi waa maxay ficlu shardigu toddoba shardi buu leeyahay maxaynu nidhi eeg ereyga sidabaa ficlu shardi noqdaa toddoba shardi buu leeyahay toddobada shardi waa maxay jumlo ismiyeah inuuna ahayn ficlu shardi jumlo ismiyaa ma noqon karo weligii sow kow maaha ta labaad uu leeyahayna dalabiyo inuuna ahayn dalabiga ma garanaysi waa sideeddii dalabka ahayn marka dhawaydin lahaa soo qoratee dalabiyana inuuna ahayn waa laba soo ma ahayn kalaam maa lagu bilowdayna kalaam maa lagu bilowdayna ma noqon karo waa saddex saw maaha kulan lagu bilowdayna ma noqon karo waa afar saw maaha kuqad lagu bilowdayna ma noqon karo waa shan saw maaha ku xarfu tanfiis sawfiya siin labadaa uge shantii lix oo toddoba saw maaha toddobadaa meeloodba waa toddoba shardi oo ma noqon karaan ficlu shardi haddaba toddobadaasiba jawaab hadday noqdaan jumla ismiya hadday jawaab noqoto ficlu shardi meeshii haddii la dhigo masax buu noqonaya may mamnuuc buu noqonayaa soo maha haddaba jumladaa ismiyada ah waa inaynu fa'gelino bal macnaha u fiirso walyaqtarin ha la xidhiidhsado jawaabun jawaabku bilfaa'i fa ha la xidhiidhsado jawaabka oo loo waqaca hadduu dhaco bacda alaadaati aadaadka dabadii aadaadka dabadii waxa dhacayaa waa maxay aadaadka dabadii yaa dhaca dee ficlu shardigaa dhaca mawdica shardi ficlu shardiga meeshiisa hadduu dhaco imtanaca mancoomi eg jawaabku hadduu bacdalaadaad dhaco ama ficlu shardi meeshiisa markuu dhaco hadday mamnuuc tahay waa toddobadii shardi in mid la waayo moogtahay toddobadii shardi in mid la waayo weeyaan haddii jawaabu shardigu toddobadii shardi uu mid waayo fageli buu ku yidhi toddobada shardiba beyd baa lagu kulmiyey beydkaan lagu kulmiyey waxa weeyaan ismiyatun dalabiyatun wabijaamidi maan qorin baan u malayn inaan soo qoraan ismoodayey ismiyatun dalabiyatun wabijaamidi wabimaa wabil wamaa wabilan waqad wabitanfiisi ha ismiyatun dalabiyatun wabijaamidi wabimaa waqad wabilan wabitanfiisi horta ismiye wuu noqdaa waa jawaabku laakiin fa baa la geliyaa oo jumla ismiya fa baad gelinaysaa iminka aya maa tadcuu falahu lasmaa lxusna jumla ismiya ahay mahmaa ta'tinaa bihi min aayatin latasxaranaa biha famaa naxnu bu jumla ismiya ahay dalabiyatunta maad garanaysiin waa sideeddii dalabka sideeddii dalabkana fa baa la geliyaa wa bimaa jumlad alla jumladda maa lagu bilowday haddaad aragtid fa baa waajib ah waqad jumlad kastoo qad wadatana iyadana fa baa waajib ah wa bilan jumlad kastaoo lan lagu bilowdayna qad baa waajiba fa baa waajiba wa bitanfiis kolkaa ismiyadu waa kow dalabiyaduna waa laba maaduna waa saddex qadu waa afar lantu waa shan cafwan ismiyadu waa kow dalabiyadu waa laba jaamidkuna waa saddex jaamidku waa saddex maadu waa afar qadu waa shan lantu waa lix tanfiiskuna toddoba toddobadaa meelood eeg kolkaa waxay macnaha ka dhigan tahay ficlu shardigu toddoba shardi buu leeyahay toddobada shardi waa maxay kow yuna ismiye noqonin weligii ismiye ma noqdo ficlu shardi jumla ismiye ma noqonayo shardiga labaad waa maxay dalabiye yuna noqonin weligiina dalabi ma noqdo shardiga saddexaad waa maxay jaamid ficil jaamidana ficlu shardi laysoo kale in maad gelin kartaa amaaman oo kale ficil jaamidiina ficlu shardi ma noqdo waa saddex saw maaha ficil maa lagu bilowdayna ficlu shardi ma noqdo ficil qad lagu bilowdayna ficlu shardi ma noqdo ficil lan lagu bilowdayna ficlu shardi ma noqdo ku xarfu tanfiis lagu bilowdayna ficlu shardi ma noqdo soo toddobadaa ma aha haddaba jawaabku wuxuu ku yidhi jawaabku hadduu meesha ficlu shardiga inuu dhacaa ay mamnuuc noqoto oo maxay u noqotay mamnuuc dee toddobadanu mid ka mida noqday toddobadan ayuu mid ka mida noqday wuxuu noqday jumla ismiya ama jumla ama dalabiya ama ku maa wata ama ku qad wata ama ku lan wata jawaabku hadduu meesha ficlu shardiga inay dhacaa ay mamnuuc tahay fa iska geli buu ku yidhi toddobadaa jeerba haddaba fada la geliyaa jawaabka waynu fahnay soo maahayn walyaqtarin ha la xidhiidhsado kitaabta badhkood way ka tegi jireen walyaqtarintaa idinka mu idinka tegin kitaabta badhkoodna walyaqtarintan meelaan munaasib ahayn bay gelin jireenoo meelaha bartanka ay geliyaan laakiin labada kitaaba kuwa ka taga iyo kuwa bartanka geliyaaba waa sharaxa maaha matniga walyaqtarin ha la xidhiidhsado bilfaafa ha la xidhiidhsado jawaabun jawaab jawaabka oo la waqaca hadduu dhici lahaa bacda alaadaati aadaadka dabadii mawdica shardi meesha shardiga hadduu dhici lahaa imtanaca ay mamnuuc tahay halkaa inoogu joogo insha allah bismillaahi araxmaan araxiim baabu marfuucaati alasmaa marfuucu lasma sabcatu nati biha macluumata alasmaa'i min tabwiibiha فالفاعل اسم مطلقا قد ارتفع بفعله والفعل قبله وقع وواجب في الفعل أن يجرد إذا لجمع أو مثنى أسندا فقل أتى الزيدان والزيدون كجاء زيد ويجيء أخونا وقسموه ظاهرا ومضمرا فظاهر اللفظ الذي قد ذكر والمضمر اثنى عشر نوعا قسما كقمت قمنا قمت قمت قمتما قمتن قمتم قام قامت قاما قاموا وقمنا النحو سمتم عاما وهذه ضمائر متصلة ومثلها الضمائر المنفصلة كلم يقم إلا أنا أو أنتم وغير ذين بالقياس يعلم باب نائب الفاعل أقم مقام الفاعل الذي حذف مفعوله في كل ما له عرف أو مسترا أو ظرفا أو مجرورا إن لم تجد مفعوله المذكور وأول الفعل الذي هنا يضم وكسر ما قبل الأخير ملتزم في كل ماض وهو في المضارع منفتح كيدعى وكالدعي وأول الفعل الذي كباع منكسر وهو الذي قد شاع وذاك إما مضمر أو مظهر ثانيهما كيكرم المبشر أما الضمير فهو نحو قولنا دعيت أدعى ما دعي إلا أنا باب المبتدا والخبر المبتدا اسم رفعه مؤبد عن كل لفظ عامل مجرد والخبر اسم ذو ارتفاع نسند مطابقا في لفظه للمبتدا كقولنا زيد عظيم الشأن وقولنا الزيدان قائمان ومثله الزيدون قائمون ومنه أيضا قائم أخونا والمبتدا اسم ظاهر كما مضى أو مضمر كأنت أهل للقضاء ولا يجوز الابتداء بما اتصل من الضمير بل بكل من فصل أنا ونحن أنت أنت أنتما أنتن أنتم وهو وهي هم هما وهن أيضا فالجميع اثنا عشر وقد مضى منها مثال معتبر ومفردا وغيره ومفردا وغيره يأتي الخبر فالأول اللفظ الذي في النظم مر وغيره في أربع محصور لا غير وهي الظرف والمجرور وفاعل مع فعله الذي سدر والمبتدا مع ما له من الخبر كأنت عندي والفتى بداري وابن قرى وذا أبوه قاري بسم الله الرحمن الرحيم باب مرفوعات الأسماء أسماء قيبت للرفعية أيدون يا شيخ إنه نشرها أسماء قيبت للرفعية مرفوع لقدقه أيو نشر حياه wuxuu yidhi marfuucu lasmaa asmaada kuwooga la rafciyaa sabcatun toddoba weeyaan toddoba ayaa marfuuca buu yidhi asmaada xaggooga idaafada marfuucu lasmaa ah ixtiraaska ku baxaya waa maxay maxaa lagaga ixtiraasaya ama maxaa ka baxaya marfuucu lasmaa markaynu nidha ya waxa baxaya marfuuc marka la yidhaha mansuub iyo majruur baa baxaya alasmaa marka la yidhaahdana afcaal baa baxaya xuruufadda ma odhanaysa afcaashunbaa dee marfuuc noqota مرفوع الأسماء أسماء كوي قال رفعية سبعة تدبويا نأتي وأن لا إيماننا بها تدبضبا معلومة الأسماء أسماء ذاتي ولا قرانا يو مت كستبا مجي عيسي بان شيغي مت كستبا تدبضا مجي عيسي كو شيغي لكن هل كان كلا إيمانيا من تبويبها بابب كوغان كلا إيماني تدبضبا تدبا بابان كاغا ديغا يابو كيري إلا مبتديه يا خبر كون اسكو باب كديغي مو ياري كل مت كستبا بابكيسا اون بان كوغو مغعابيه سا كلا سوو مرفوع الأسماء أسماء كويغا لا رفعيا سبعة تدبا ويان ناتي وانو لا إيمان بها تدبا معلومة الأسماء أسماء ذاتي ولا قرانيو من تبويبها باببكيغا نو كلا إيمانينا هل كان دبا شيخ waxa ku fiicnaa inuu baabul faa'il yiraahdo min tabwibiha soo ma oran de faa'il baa ugu horeeyay baab inuu sameeyay ahay laakiin faa'ilki baabu ma sameeynina baabkan horun buu ku xidhayo wuxuu yidhiun fal faa'ilu ismun kolka faa'ilki buu ka hadlaya baabki faa'ilku ka hadlaya inuu baabu sameeyay ahay fal faa'ilu faa'ilku ismun ismi weeyaan maxaa baxay ismu kolkaynu nidhaa ficil iyo xaraf baa baxay oo iyagu faacil ma noqdaan ismun kolka la yidhaha maxaa soo gelaya walow kaana mu'awalan baa meeshay ku jirta oo faacilkani waa ismi kolkaad leedahay walow ismigani mu'awal ba ha noqdo sariix iyo mu'awal midkuu dooni ha noqdo sariix iyo mu'awalba meesha way isla imanayaan ismiga sariixa ah iyo ismiga mu'awalka waad garanaysiin oo kuwa kitaabteennii kalaan ku marmari jirnay falfaacilu faacilku ismun ismi weeyaan sariix iyo mu'awal midkuu dooni ha noqdo muطlaqan muطlaq xaalo uu yahay ismigaasi muطlaqanta muxuu uga jeedaa ama ismi daahiri sideediisii ha noqdo ama damiirka lixdankiisii dee qaybtii suurtagalka faacilkuu ka noqon jiray ha noqdo ama ha noqdo ismigii mubhamkaa ismu shaariya ismi mawsul waa muطlaqan cidi kuma qaydayso falfaacilu faacilku ismun ismi weeyaan muطlaqan muطlaq xaalo uu yahay qad irtafaca wuxuu ku rafcoomay faacilku bificlihi ficilkiisa ficil buu ku rafcoomaa caamilkiisuna waa maxay waa ficil iyo wax shabahadii waa sagaal shay baa caamilo ah waraaqdii baabka faacilka ee u dambeysay insha allah habeenada soo socdae naxwaha aynuu leenahay baad qaadanaysiin qolo kastiiba habeenkeyga koobaad hadday doontaa soo doonato waayo waxaa weeye sagaalka caamilka ayaa inoo laabnaa iyo siddeedda jeer ee faacilka la jaro sideedda jeer ee faacilka la jaro iyo sagaalka meelood sagaalka shay ee ficilka caam- faacilka caamilu noqon kara falfaacilu faacilku ismun ismi weeyaan muطlaqan muطlaq xaalo uu yahay ismigoo qad irtafaca ku rafcoomay bificlihi ficilkiisa ku rafcoomay walficlu hadda ficilkuna qablahu faacilka hortii buu waqaca dhacaa ficilkuna halkuu dhacaa faacilka ka hor buu ficilkuna dhacaa oo daa'iman ficilkaa ka horeeya haddaba kolkuu ina yidhi irtafaca sagaalkii xugum ee faacilku lahaa maxaa sheegan rafcaa sheegan sow maaha markuu ina yidhi walficlu qablahu waqacana maxaa sheegan an yakuuna mutaakhiran can caamilihi sow maaha kaasaa sheegan wa waajibun waxa waajiba fi lficli ficilka dhexdiisa an yujarada in la qaawiyo ficilka oo maxay laga qaawiyo calaamad jamac iyo calaamad tasniye in laga qaawiyo goorma idaa usnida markii khabar looga dhigo idaa usnida markii khabar looga dhigo lijamcin jamac marka khabar looga dhigo aw musanan ama musanada musane khabar looga dhigo haddii ficilka haddii ficilka een loo isnaadiyo cafwan khabar maaha haddii loo isnaadiyo ficilka jamac ama faacil looga dhiga de idaa usnida marka faacil looga dhigaa iminka meeshu macnuhu sax ku yahay ljamcin aw muhanan xataa naabi faacilkuna uu soo gelaya haddii ficilka loo isnaadiyo shay jamac ah calaamatljamac inaad gelisaa waa mamnuuc oo iminka haddaad tidhaahdid jalasa zayduuna faacilkii waa azayduun soo maha jamac maaha jalasada maxaa mamnuuca inaad la xidhiidhisid waawuljamaaco ood see ugu dhawaaqdo jalasuu azayduun inaad tidhahdid baa khalaba waayo kolkuu faacilku jamac yahay ficilka calaamatuljamac baa laga ilaaliyaa hadduu faacilku musane yahay oo jelasa muxamedani uu yahay jelase un baad odhaniye jelasaa odhan maysid haddaba waa waajibun waxa waajiba fi lficli ficilka dhexdiisa an yujarada in la qaawiyo oo calaamatuljamc iyo calaamatu tasniye laga qaawiyo idaa usnida marka loo isnaadiyo ficilka lijamcin jamac jamacaasi ama jamcu tagsiir ha noqdo ama jamc mudakaru saalim ha noqdo ama jamc muanasu saalim ha noqdo aw muhanan ama muhane marka loo isnaadiyo calaamatuljamc iyo calaamatu tasniye ayaa laga qaawinaya haddaba waxaa jira niman luqatu akaluni lbaraadiis la yidhaahdo akaluni lbaraadiis nimanka la yidhaha arday baa su-aasha ay weydiinayay maalin dhawey akaluni lbaraadiis waa niman caadi ah oo carabta ka tirsan waa madhab jira oo iminka soomaalidan haddii laga dhex helo haddii caligaasi uu ku tago madhabkooga waxaa la odhanayaa waa akaluni lbaraadiis haadaa min akaluni lbaraadiis un baad odhanaysaa ninkani wuxuu ka tirsan yahay kooxda loo yaqaan akaluni lbaraadiis eeg qoladaasi waxay ku dhawaaqeen akaluni lbaraadiis waxa weeye albaraadiis ma garanaysaa waa maxay ya waa takfida sow maaha akalunina waa maxay waa ficil sow maaha way cuntay sow maaha nimankaasi nin kamida un baa yidhi akaluni waxa i cunay albaraadiisu tafki baa i cuntay un buu yidhi akaluni lbaraadiisu qolo idin un baa qowlkaasaa ugu tegey oo markay ku hadlayaan akaluni lbaraadiisu un bay yidhaahdeen kolka haddaba la soco oo albaraadiis sow faacil maaha sow jamacna maaha jamcu tagsiira akelada maxaa loo baahnaa in la yidhaah akalani lbaraadiisu baa loo baahnaa sow maaha inu calaamatuljamaca laga ilaaliyo iyagu waxay idhahdeen akaluni baanu ugu dhawaaqnaayo aabbayowga yaan ka soo gaadhnay oo carabtii annagu aanu ka tirsanayn akaluni bay yidhaahdeen kadibna iyagii markay akaluni yidhaahdeen magicii kelmaddii ay ku dhawaaqeen ficilkiiyo faacilka ahayd unbaa tarkiib laga dhigay masjid sidii xadramowd oo kale ma garanaysaa xadara mawtun sow maahan geeri baa tidhi meelun baa loo bixiyo xadramawdun baa leehi shaaba qarnaaha inantii labada geesood ka cirowday ka ci- ka cira ka caddaatay shaaba qarnaaha un baa layidhi iyagana maxaa la yidhi akaluni lbaraadiis un baa la yidhi haddaba luqatu akaluni lbaraadiis baa loo yaqaana luqatu akaluni lbaraadiis oo nin niman ka tirsan baa ku hadlay akaluni albaraadiis jumhuurtuna maxay u baahnaayeen in loogu hadlo ya ele- akalani lbaraadiisu inay ugu hadlaan bay akalani albaraadiisu wawaajibun waxa waajiba fi lficli halkaa maxaynu habeenkii dhaweydan sharxaynay lahayn fi lficlidaa maxaa ka fiicnaa baan lahayn fi lcaamil in la yidhaah waayo caamilku waa sagaale ficilkuna sagaalkaa mid kamida weeyaan wawaajibun waxa waajiba fi lficli caamilka dhexdiisa ama ficilka an yujarada in la qaawiyo idaa usnida marka loo tiiriyo lijamcin jamac marka loo tiiriyo aw muhanan amase muhane loo tiiriyo halkaana haddaba maxaad ku fahantay sagaalkii xugum midkii saddexaad baad halkaana ku ogaatay soo maahayn faqul waxaad tidhaahdaa waa kan tusaalihii ata zaydaani labadii zayd baa yimid dhe wa zayduuna zayduuntiina way yimaadeen dhe ka jaa'a zaydun zayd baa yimid oo kaleba weeyaan wayajiiu akhuunaa walaalkayo ayaa imanayo kaleba weeyaan muxuu ku yidhi tusaaluhu waa ata zaydaan faacilku iminka waa maxay waa muana miyaad odhanaysaa ataya ataya ma odhanaysid oo alif ma gelinaysid ee ata zaydaanun baad odhanaysaa laakiin akaluni lbaraakif maxay odhanayaan iyagu ataya bay iyagu odhanayaan ata zayduun saw maaha kaa dambena maxaadan odhanaynin maxaadan odhanaynin maxamedow ya ha markii hore saad tihi ma ismaqlaysay atuu baa tidhi oo atuu luqada ka mid maaha atuu wax jirta maaha waa atow أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما وانين مرتيها وانين سعتاها هايو هبين بو بور مدو أيو بريي بور بكل ذي سوى عدلاء بريو انت بدن دبو هل كردكتي وبور عدلاء لما دقانا مركو دبك يشتاي ودي سيري بحل كو دبك نوكا جوغي انت بدن لباحة ايو حيوانك وحي كبقان بالي دا دبك لباحة دبك كمسور دعو بصدع عيدي ذنو كوري رابالي لهذا hadday bisadicido libaax baarkaa usoo dhawaan maayo oo nimankan xayawaanka ka hadla qisaskiisa waxay ku odhanayaan libaaxa dab iyo bisadunba ugu daran kolkaa bisada arageega maaha waa cideeda waxaa jira haddaba dabkaasi waa wehel oo xayawaanka wax badan buu wehel uga noqdaa ninkani dabkiibuu shito xayawaan buu ka shitee ma garan dhegta markuu ku jiro unbuu soo baraarugo wuxuu arkun wax jilbaha isdhaafsaday oo dabkii diirsanaya markaasuu yidhi atow naari dabkaygii bay u yimaadeen intuu soo baraarugun buu yidhi faqultu manuuna antum war ayaa tihiinun baan anna ku yidhi buu yidhi man antumta waxay noo iman doonta baabka maxkiga la yidhaah man antumta in manuuna la yidhah haddii la doono manuun waa maxki manuuna antum war ayaa tihiinun baan ku yidhi buu yidhi faqaalu ljinnu jin baanu nahay bay iyaguna igu yidhahdeen buu yidhi rag jin ah oo meeshan deganaa baanu nahayoo dabkaanu diirsanaynaa bay yidhahdeen buu yidhi wuu baqayoo faqultu cimuu dilaaman war madowgiinnii maad ku raaxaysatiin baan idhi buu yidhi madowga maad garanaysaa lama ma aragna saw maaha de maad iska kaayo qarisiinoo sidii hore marka horeba ad annaga nooga qarsoonaydeen maad sidii ku diirsatiin maxaa isku kaayo tusteen dee jinkana waa la arki karaayo inta badan ama diqsibo iska soo dhigaya diqsiya oo duulaya ama wuxuu iska soo dhigaya baashan wasakada la yidhaha ama aybu wax kastuu isku tashakulin karaayo ma ogta halka malaa'igtu dee aynu garanayna wax qaaliya oo sifo fiican ay isku tashakuliso malakuljibriil dixyatulkalbi oo kalu nabiga ugu iman jiray soo mahayn dixyatulkalbi dee wuxuu ahaa nin taariikhdu ay sheegtay ninka ugu quruxda badan kolkaa malaa'igtu waxa quruxda badan bay isku tashbiihisaa jinkuna diqsiga iyo waxaanaynaan garanayn hadda taariikhda way dhacday waktigii cabaasiyiinta waxaa la sheegaa nin khaliifa waraaq qor isidhi oo gobol u qor isidhi kelidiiba waraaqda qoraya axad kale oo la joogoon dee axad ilaahay aan ahayn oo waraaqdaa ogi ma jiro waraaqdii intuu qoray ayuu bakshadeeyey markaasuu saxiixiisiina raaciyey ninkan haddii cidi ogaato ninkana og ma ogtahay qaadaye magaaladay ku socotay unbaa waraaqdoon soo gaadhin waraaqda wixii ku qornaa kasii sheekaysay hebel baa waraaqda noocaaya noocaa soo qoraya nin isaga keligii baa qoray cid ogeyd ma jirin kolkaa magaaladii baa la weydiiyo yaa idiin sheegay baa la yidhi oo nin madow oo lu go-an ayaa noo sheegay bay yidhahdeen kolkaa ninkii waraaqda qorayey ayaa wax la weydiiyo maxaa ku soo maraa la yidhi oo waraaqda ayuu diqsi iskaga kay taagay buu yidhi qalinka ayaa lugta kaga dhacay buu yidhi diqsigii kadibna lugtii baa jarantay buu yidhi de anuu diqsi un baan u arkayey buu yidhi waraaqda isku taagay ya kolkaa waxaa suurtagala bay yidhahdeen ciddii warantay inuu jinkii ahaa ninkani uu sheegaya in waraaqda in diqsi isku taagay lugtana au jaray qalinkii qalinkii uu ku qorayey dee malaha isagaaba aqriyayey markaa sidaasii laga geyn waayey kolkaa waa la ogyahay jinku tashakul buu qaataa faqul waxaad tidhaahdaa ataa waxaa yimid azaydaani labadii zayd wa ataa waxaa kaloo yimid azayduuna baa yimid ka jaaa zaydun oo kale weeyaan oo ka jaaa zaydun muxuu u leeyahay faacilku kolkuu mufrad yahay saw ficilku mufrad maaha sidaa uu ficilku mufradka u ahaa unba hadduu tatniyo faacilku noqdo iyo jamacba uu mufrad u noqonaya wayajiiu akhuuna yajiiu akhuunaana muxuu kaa ilaalinaya ficilka ficilkan lagu leeyahay calaamatu tatniya calaamatuljamc ha u yeelin ma maadii un baad moodaysaa mudaaricuna waa ka mid yajiiu zaydaani soo ma odhati ma tidhaahdeen maxaa la diidayaa in la yidhaha yajiiu zaydaani in see loogu dhawaaqo ya maxaa tidhi yajiiu zaydaani see la diidayaa arkumaa sheegaya hadda haye yajiia khaladkaan doonayaad iigu dhacday yajiia ma aha afcaalulkhamso muna nuun wadan jirin yajiiaani zaydaani baa la diidayaa yajiiaani zaydaani waxaa la doonayaa yajiiu zayd yajiiu zaydaani inaad tidhahdid ama yajiiu zayduuna inaad tidhahdid ama yajiiu akhuunaa inaad tidhahdid waqasamuuhu faacilka way qaybiyeen halkaa wuxuu- sagaalkii xugumi mise uu inooga sheegay saddex miyaan nidhaahnaa saddex buu inoo sheegay sagaalkii xugum ka tirsanaa sagaalka xugumba waraaqdanay ku qoran yihiin kolkaa ardaydaan horey u qaadanin way qaadan karaan waqasamuuhu way qaybiyeen faacilka ظaahiran daahir bay u qaybiyeen iyo wa mudmaran mudmar faacilku waa daahir iyo mudmar mubhamkii xaguu tegey daahirku maanta iska hoos gelaya oo muxuu daahirka u hoos galay ficilka ajwafka ah, iminka waad garanaysiine ficilka ajwafka ah ayaa faacil marka loo sameeyo haddii ismi daahira faacil looga dhigo iyo ismi mubhama ficilka ajwafka ah isku sibaa loogu dhawaaqa qaala sow ajwaf maaha bal ismi daahira faacilkaga ka dhig qaala muxamedun sow maaha bal haddana ismi mubhama ka dhig qaala haadaa sow maaha labadaa jeer ficilka qaalimuna qaalo un ahayn laakiin qaala haddii faacil damiir looga dhigo way isbedeshaa bal anaa idhi dheh qoltu ama qolna ama qolta mayna qaaladii isbedelin kolkaa culimmadu waxay idhaahdeen marka faacilku uu dee ismi daahira yahay ama ismi mubhama ficilkii isku si weeyaan magaca daahirkaa labadaa haddaba aan wada siino markuu damiir yahayna wuu isbedelayaaye damiirnimadiisii aanu dayno ismiga mubhamkii daahir buu ku hoos jira waqasamuhu way qaybiyeen faacilkii daahiran daahir bay u qaybiyeen iyo wamudmaran mudmar fadaahiru daahirku allafdu lafdi weeyaan alladii lafdiga qad dukira la sheegay war daahirku waa maxay waa lafdiga la sheegay oo ayaa sheegay sheekhaa soo sheegay oo wuxuuna yidhi faqul ata zaydani wazayduna eg faqul ata zaydani wazayduna ka jaa'a zaydun wayaji akhuuna halkaa imise faacil baa yaalay taniyo iyo jamac mudakaru saalim iyo mufrad munsarifa iyo asmaaulkhamse soo maahayn dee intuba mayna ismi daahir ahayn tusaalaha hore ayuu kuugu caddeeyey wuxuu ku yidhi fadaahiru daahirku allafdu lafdiga weeyaan qad dukira lasoo sheegay lafdigaa aan soo sheegay baa daahir loo yaqaanaa walmudmaru mudmarku ina cashara nawcan labiyo toban nooc baa qusima loo qaybiyey mudmarka maxaa loo qaybiyey buu yidhi labiyo toban nooc baa mu- ayuu mudmarku yahay laba mutakalim bay ahaayeen shanno mukhaatab bay ahaayeen shanno ghaa'ib bay ahaayeen ka qumtu waanu istaagno kaleba weeyaan qaamada faacilkeygii waa maxay iminka waa ta'da qumna waanu istaagnay faacilkii iminkana waa maxay waa naada qumta adaa istaagay faacilkii waa maxay waa ta'da maftuuxada ah qumtina adaa istaagay faacilkii waa maxay ta'da maksuurada ah qumtumaa labadiinnan baa istaagay faacilkii waa maxay waa ta'da mam- madmuumka ah ta'da weeyaan miimkana xarfulcimaad baa la yidhah laamka alifkana xarfun daarun cala tasniya baa la yidhah qumtunana idinkaa istaagay jamiciinanow faacilku mee waa ta'da nuunkuna waa maxay mushadadadiihi waa xarfun daalun calaa jamci linaah baa loo yaqaana qumtum faacilkii waa ta'da miimkuna waa maxay xarfun daalun calaa jamci dukuur baa loo yaqaana qaama kii maqnaa baa istaagay faacilkii mee waa damiir mustatir oo maxay ah huwa qaama labadii maqnaa baa istaagay ee qaamat inantii maqnayd baa istaagtay faacilkii mee waa damiir mustatira oo maxay ah hiya qaama labadii maqnaa baa istaagay faacilkii waa maxay waa alifka qaamu raggii maqnaa baa istaagay faacilku waa maxay wawga walalifu latiifi lkhad mufariqatun bayna waawi lismiya wa waawi lficliya inagu qowlkaasaan qaadanay waxaa jira niman naxwiyiina oo iyaguna qaba walalifu latiifi lkhad mufariqatun bayna waawi lismiya wa waawi xarfilcadaf maxay kala saartaa bay yidhahdeen wowga ismiyadii wowga xarfulcadafka ah camrun iminka maxaa la socda wow baa la socda soo maahayn haddii aad tidhahda ka warran jaa waxaad tidhi jaa-uu wa khaalidun jaa-uu wa khaali wowga dambe muna xarfulcadaf ahayn wowga horena muna ismi ahayn alifku kolkaa wowga ismigu raaca ka xarafkiisu meesha uga baxo kolkaa qow- qowlkaasina saasuu leeyay lakin muctamedka waxaynu ku gaari doonaa kitaab inoo soo socda ayaan ku arkaynaa ayoo inoogu jira manhajka oo ka hadlaya alifka laftarkiisa alifkaa yare qaamu alif ee, wowga ka dambeeya wa qumna kuwii maqnaabaa istaagay faacilkii mee waa nuunka naxwu sumtum waxaad soonteen caaman sanad baad soonteenba oo kaleba weeyaan sumtum caaman sanad baad soonteen ninka sanadka soomaya ma garanaysaa ma inuu isku xidhiidhinayaad moodaysaa waa ninka intuu ramadaanta soomo lixda shawaalkana raaciya imisuu soomay bil iyo lix maalmood qaacidaa jirta qur'aanka ku qoran oo ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala man jaءa bixasanatin falahu cashru amhaaliha man jaءa bixasanatin falahu cashru amhaaliha kolkaa xasanada aad la timaadaa dee ilaahay ilaa toban laab ayuu kaaga dhigaya toban waa laguu toban laabaya un maalinkii muxuu u dhigmayaa kolkaa ya toban maalmood buu u dhigmaya labadii maalmoodna labaatan maalmood saddexdii maalmoodna bil bayba u dhigmayaan lixdii maalmood laba bilood bay u dhigmayaan lixdii maalmood ee shawaalku waa laba bilood bishii ramadaanna imise bilood bay udhigmaysaa kolkaa toban bilood bay udhigmaysaa dee toban soddonkaa maalmoodun waxaad ku dhufataa toban kusii dhufo waa saddex boqol soo maaha dee waa toban bilood man jaa bixasanatin falahu cashru amhaaliha kolkaa sumtum caamantu haddaad is idhaahdid so eeg sharcigumaba ogolo sanad sanad xidhiid oon maalin udhexayn in la- in la soomo waa dembiile ninka sameeya waayo sanadka ciidaha ka tirsana ciidahana soonku waa maxay xukunkiisu mayna xaaraan ba ahayn kolkaa nin soomi karaa maba jiraba dee sharciyan markaad eegeysid haddaba sumtumtani tusaalahan wuu soo laba celiyey halkuu ku sheegnaa sumtumtaasi ya qumtum bay ahayd qumtum iyo sumtum waa isku midun naxwi sumtum caaman beydkun buu ku buuxsaday kolkaa waayo tusaaluhu hore uu inoogu soo sheegnaa oo qumtum buu ahaa wa haadihi tani damaa'iru damaa'ir weeyaan mutasilatun mutasila waa damaa'ir mutasila wa miluhaa waxaa lamid ah adamaa'ir lmunfasila damaa'irta munfasilko iyaduna labiyo tobana baa lamid a labiyo toban damiir si afar iyo labaatan damiirku faacilku u noqda dee ka lam yaqum isma taagin ilaa ana aniga mooyaane faacilka imika halkaa waa waa maxay waa ana aw antum idinka mooyaane faacilkiina waa antum tan waayru dayni labadaa ayrkoodna bilqiyaasi qiyaas baa yuclamu lagu ogaanaya labiyo tobanka damiir labaan kuu tusaaleeye tobanka soo hadhay kuwanun ka qiyaasay buu ku yidhi waayru dayni labadan qayrkood oo tobankii ah bilqiyaasi qiyaas ayaa yuclamu lagu garanaya aduu qiyaasay buu ku yidhi soo labiyo toban damiir maaha ana iyo naxnu anta anti antum antumna iyo huwa hiya huma hum hunna labiyo tobankaa damiir baa faacil ka dhigaysa dee maa qaama ilaa ana maa qaama ilaa an ilaa naxnu maa qaama ilaa anta maa qaama ilaa anti maa qaama ilaa antuma maa qaama ilaa antum maa qaama ilaa antunna maa qaama ilaa huwa maa qaamat ilaa hiya maa qaama ilaa huma maa qaama ilaa hum maa qaama ilaa hunna soo saa maaha faacil ma wada aha labiyo tobankaasi labun buu inooga sheegay وهذه تاني ضمائر ضمائر ويان متصلة متصلة ضميرك قرما متصل لينا هرت ضميرك تعريف كيس سوما قرانيسين يا قرانيا بل فرد تاك قرانيا ضميرك تعريف كيس هيا عبد الفتاح بل شيك عبد الفتاح لو يقول ريه محاتري ما حسوسني حياي لحد كل لوبي أري محمد هذاك وحقيه هيه جزاك الله خير هذا هو الضمير ووراق ذيك وبهذا يبرق أن سمينوها هاي خلاصة إيه متصل أقول إيه ضميرك متصل كاين متصل كيا تعريفين كرا هي تعريف هذه هي في الاختيار نير راعي جزاك الله خير في الاختيار ما تقرأنا يسوي شيء ده كلا يعني إلا أبو مرمر دبرع إذا ما كنت جارتنا وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يكون إلاك ديار إلاك كاف هم متصل عين محو دبدع إلا أبو دبدع يسوي من يسوي متصلة كل كا اختيار بونا هنا إضرار ويان كاسو كلي كل كا ما لا يبت آد بورد قاسيو في عينه ما لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار شكرا جزيلا ومثلها ضمائر المنفصلة ضمائر تواتر شكتان منفصلة نوامحي هيا عبد القادر وده ما يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا شكرا haddaba ogow oo maa yubtadau bihi alkalaam kolkaad macnaynaysiin arday baa moodaya waa waxa mubtade laga dhigo inuu inuu macnuhu yahay mubtade maaha hadalkaa lagu bilowdaa oona waxa hadalka lagu bilowdaa dee mafcuulun bihi buu noqon karaa ee moogtahay iyaaka nacbudu iyaakadaasi waa maxay soo mafcuulun bihi soo taqadumay maaha deena waana mutasilo hadal baa lagu bilowday waxa hadalka lagu bilowday mubtaduhuna moodina wax badan baa hadalka lagu bilowdaa mubtade wuu noqon karaa oo ana qaa'imun dee waa hadalkii baa lagu bilowday waana mubtade isagoo hadalka lagu bilowday mubtade ma noqonayo mafcuulu bihi buu noqonaya ama wax kale وهذه تاني ضمائر ضمائر ويان متصلة متصلة ومثلها وحلمدة الضمائر ضمائرتي المنفصلة منفصلة هي كلام يقوم اسمتاجين إلا أنا أنيق موياني أو أنتم إذنك موياني وغير ديني لبدا غير كودنا بالقياس قياس با يعلم لقوغانيا waxaan labadaa ahayna ardayow waa inaad u qiyaasatid baa lagu leeyahay ood qiyaas ku ogaatid waxaan labadaa ahayna qiyaas baad ku ogaanaysaa waxaan labadaa ahayn qiyaaso u qiyaaso baabu naa'ib alfaacil naa'ibulfaacilkana bal haddaan eegno waxaa jira horta baabkan ragga bedhkood waxay yidhahdeen mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu waa mutaqadimiintaasaa u taqaana mutaakhiriintuna waxay yidhahdeen naa'ibulfaacil aan kugu daree magaca naa'ibu faacili wuxuu soo baxay lix boqol oo sannadood kadib buu soo baxay intii naxwadu jirtay ninkii soo saarayna wuxuu ahaa maxamed ibnu maalik qarnigii toddobaad buu ahaa maxamed ibnu maalik taariikhdiisa haddaad u baahatid qad khubica ibnu maalikin fi khabaca wa huwa ibnu cihkadaa xakaaman qad waca habeen dhaweysu taariikhda bukhaari kamaynaan hadlaynin oo maynaan lahayn kaana albukhaariyu xaafidan wamuxaditha jamaca saxiixa mukamila taxriiri miilaaduhu sidqun wamuddatu cumri wamuddatu cumrihi fiiha xamiidun wanqadaa fii nuurin soo maynaan lahayn waa tii oo kale weeyaan culimmada waayo weynanka noocanaybaa sameeyaanba ka waxay idhahdeen qad khubica ibnu maalikin fii khabaca khabaca maad garanaysaa iminka arkumaa isku dayayo taxliilinaya khabaca qad khubica ibnu maalikin fii khabaca wahwa ibnu cih intuu jirayna ibnu cih buu ahaa buu ku yidhi cih waa cih intii da'diisu ahayda ka war bal hadda isku daya inaad taxliilisiin idinkoo uga qiyaasanaya dee xisaabtii qad khubica ibnu maalikin fii khabaca wahwa ibnu cih kadaa xakaaman qad waca cidda culimmada ee wax weelaysaa saasay xikaayoodeen buu ku leeyahay eeg khabaca iyo cih labadaa kelmadood un baan taxliilkooga u baahanahay khabaca iyo cih inaad taxliilisiin haddaba maxamed ibnu maalik baa magaca naa'ibu faacile ugu horreeyey maxamed ibnu maalik lix boqol oo sannadood kadib uu magacaa soo saaray culimmaduna aad bay ugu bogeen magacaa haddaan iminka u dood qaadno magaca naa'ibulfaacile iyo magaca mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu ah baabu naa'ib alfaacil baabka naa'ibulfaacilka weeyaan magaca naa'ibulfaacila baa ka wanaagsan sidaa juruumigu mari jiray mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu laba dhinac buu kaga wanaagsan yahay midi waa mida baabka mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu shaamil ma aha oo saddex kelmadoodoo loo baahnaaba meesha ka baxaya darafkii wuu ka baxayaayo dee mafcuul ma aha jaar iyo majruurkuna way ka baxayaanoo mafcuul ma aha masterku masterkuna wuu ka baxayaayo mafcuulun bihi maaha saddexduba way baxeen loomana baahnayn inay baxaan laakiin naa'ibulfaacil marka la yidhaha wax baxayaa ma jiro oo mid kastaba faacilunbuu naa'ibka yihu wakiilka yahay ta labaad waxaa soo gelaya waxaan loo baahnaynoo ficilku laba mafcuul markuu qaato ee faacilkiisa la jaro mafcuulka hore markuu halka faacilka dego kaa unbaa naa'ibulfaacil ahaa ee maog tahay mafcuulka dambe ee mansuubka ah ayaa isna ku odhanaya dee magacanana waan ku rumoobaya oo aniga laftarkayga mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu ayaan ahay buu ku leeyahay aqim muqaama alfaacili aladii xudif mafcuulahu fi kulli maa lahu curif wuxuu damcay inuu yidhaah aqim waxaad joog joojisaa muqaama alfaacili faacilka meeshiisa kelmadda muqaam amiimka waa la fadxiyaa waana la damiyaa midkaa doontaad aqri amaa maqaamalfaacil dheh amaa muqaamalfaacil dheh aqim jooji muqaamalfaacili faacilka meeshiisa alladii faacilka oo xudifa la xadfay mafcuulahu mafcuulkiisa wuxuu ku yidhi faacilka la jaray waxaad halkiisa dhigtaa mafcuulkiisii mafcuulkiisaad dhigaysaa oo mafcuulkiiba halka faacilka la dhigaya tusaale waa maxay daraba muxamedun caliyan saw maahayn maxaan ugu dhawaaqayaa duriba duriba caliyun baan ugu dhawaaqaya duriba caliyun fii kulli maa shay kulligii baad ku joojinaysaa lahu isaga curifa loo aqoonsaday wax kasta oo la siin jiray waad siinaysaa buu ku leeyahay fii kulli maa lahu curifa wax kastoo faacilka lagu yaqaanay ayaad mafcuulka kadib siinaysaa faacilku saw cumdo ma ahayn mafcuulkuna saw fadlo ma ahayn marka mafcuulka halka faacilka la dhigo fadlanimadii uu ka baxayaayo cumdu isku beddelaya ta kale sagaal xugum saw faacilku ma lahayn sagaalkii xugum ee waraaqda aynu ku soo diyaarinay sagaalkii xugumu faacilku lahaaba mafcuulkiiba haddana qaadanaya waadix bay noqotay soo maaha fii kulli maa lahu curifa baa lagu leeyahay hadduu mafcuulkani markuu faacilka meeshiisa dhaco uu dhadig yahay faacilkii dhadigun baa laga dhigi duribat hindun un baa la odhan duribat hindun hadduu mafcuulkani tatniye yahay ama jamac waa la tajriidinayaa ficilka duriba zaydaani un baad odhan ama duriba zayduuna mafcuulkani waa la jari kari jiray awal hore soo ma ahayn oo fadlu ahayo de waa la jari kari jiray laakiin iminka markuu naayo faacil noqday cid jari kartaa ma jirto waa cumduu noqdo lama xadfi karo mafcuulkani ficilka uu ka taqadumi kari jiray soo ma ahayn fariiqan taqtuluun fariiqan kadabtum wa fariiqan taqtuluun soo xagga hore mafcuulku ma marayn sida aayadda ama iyaaka nacbudu oo kale soo xagga hore ma maraynin mafcuulkani markuu halka faacilka dhaco wujuubu ta'akhur buu qaadanaya oo xagga dambe ayuu waajib u maraya mafcuulkani wuxuu kaaga filaanaya ignaa'uhu can ilkhabar xukumkii ahaa ma garanaysaa xukumkiibuu ku rumoobaya ignaa'uhu can ilkhabar ahaa oo habeenka dhaweyd waa inagii sharxayna araaqibun anta ma garanaysaa araaqibun antadii ignaa'uhu can ilkhabar ahayd laftarkeega unbaa haddii raaqibkan ismi mafcuul laga dhigana aad u bedeli oo maxaad odhan adaaribun anta soo maahayn maxaad odhani amadruubun anta kolka antadaa yari maxay noqonaysaa naa'ibulfaacil bay noqonaysaa dee waa xawey naaibulfaacil a madruubun anta waa sidii hore wey. kolkaa naaibulfaacilkaasi muxuu madruubka kaga filaaday khabarkiibuu dee kaga filaaday oo madruubkani dhinac waa mafcuulun bihi ee ismi mafcuul oo naaibulfaacil buu doonaya dhinacna waa mubtade oo khabar buu doonaya kolkaa naaibulfaacilkaa damiirkii ihi muxuu kaga filaanaya waa shan iyo labaatankii suuran idin sheegaya oo kalunbaa ka soo bixi tacayunulkhabariyadii tacayunulfaaciliyadii jawaazulamraynkii kolkaa tacayunulkhabariyadu waa sideeda laakiin tacayunulfaaciliyada faacilka maxaad ku bedeli tacayun naaibulfaacil baad ku bedeli naaibulfaacilkaa caynoobaya waa muhimmad waa cashirkii horeen sharaxnayn weeyaan aqim waxaad joojisaa muqaama alfaacili faacilka meeshiisa alladii faacilkoo xudifa la xadfay mafcuulahu mafcuulkiisa fii kulli maa shay kulligii ku jooji lahu isaga curifa loo aqoonsaday wax kastoo lagu yaqaanayba waad siinaysaa aw masderan masderka jooji oo masderka halkee la dhigayaa halkii m- faacilkaa la dhigayaa jalasa muxamedun saw ma aha haddii muxamedka la jaro masder baad keeni oo jalasa masderkeegu waa maxay bal ardaygaasoo sheeg waa juluus saw ma aha julisa juluusun unbaad odhan julisa juluusun ونفخ في الصور نفخة ساسد غدا واقسا أو ظرفا ظرف بعد دقيسا ظرف كنا وامحي سيما رمضان ورمضان أو مجرورا شيخين إني مجرورا بيدا ماركسا حرف كي تشارويس كي جيتي أو مجرورا مجرور كاد دقيسا أو محاضرا مر بعلي أما جلس على الكرسي جلس على الكرسي لا صعب إن لم تجد هداد هرين مفعوله مفعول كيسي المذكور أي مذكور كها intaa yar ma arkaysaa in lam tajid mafcuulahu lmadkuuru ina leeyahay in lam tajid mafcuulahu lmadkuurtani waxay ay ad garanaysaa oo looga jeedaa in lam tajid mafcuulahu lmadkuur masterka iyo darafka iyo majruurka saddexdoodaba waxaa la keenaa markuu ficilku una mafcuul haysanin hadduu ficilku mafcuul haysto hee mafcuulkun baa la gelinaya markuu ficilku bilaa mafcuul yahay markuu ficilku ficilku bilaa mafcuul yahay waa goorma waa kolkuu laazim yahuuna mafcuulba qaadanin ama mafcuul wuu qaata ay mafcuulkii baan loo baahnaynoo waa la xadfay in lam tajid haddaadan helin mafcuulahu mafcuulkiisii almadkuura lasoo sheegay mafcuulkii hore haddaad weydid weeyaan waxaa jira toddoba isbedel baa ficilka ku dhaca ficilka toddoba dhinac baa laga bedelaa toddobada isbedele ficilka ku dhacaa waa maxay laba ficilka xarafka koobaad bay kaga dhacaa labana ficilka xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya kaga dhaca labana ficilka xarafka saddexaad bay kaga dhacaan kow laba saddex markii la yidhi xarafka saddexaad bay kaga dhacaan halna ficilka xarafka labaad buu kaga dhacaa war imisaad iga haysataa laba halkay ku dhacaan baan idhi xarafka ugu hore labana halkay ku dhacaan xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya labana halkay ku dhacaan xarafka saddexaad halna halku ku dhacaa xarafka labaad wa awalulficli ficilka awalkiisa alladii kaasoo hunaa halkeennan ahaaday yudamu waa la damiyaa ficilka awalkiisa dami buu ku yidhi waa maadi iyo mudaaricba soo maaha waa sideed meelood baynu inagu nidhi soo maahan damahaasi maxaynu ka istinoonnay ficilka isagaa sheegi doonee baaca oo kale ah intuu hulaaiga yahay uu mujaradka yahay haddana ajwafka ah ee maadiga ah wa kasru maa xaraf kasrintii qabla akhiri aakhirka horti ahaadayna multazamun waa la laazimay xarafka u dambeeya ka ka horeeyana kasrihiisaa la laazimay laakiin goorma la kasrin jiray maadiga un soo maahayn wuxuu yidhi fii kulli maadin maadi kastunbaa loo kasriyaa wa maadiga uun hadda fii kulli maadin wahwa xarafkaa u dambeeya ka ka horeeya fi lmudaarici mudaarica munfatixun wuu fadxisan yahay xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya marka mudaarica la eegana waa sidee fatxu qaataa waa labadii qablalaakirkee moogtahay ka yudaca waa loo yeedhayaa kii maqnaa wa ka udaca anaa lai yeedhayaa udaca ma garatay kayudacaa wakaduci buu yidhi soo maahayn wakaduci waa maadigii caadiga abuu kolkaa ka dhigaya maadigii horu ka dhig kayudaca waa loo yeedhaya iyo wakaduci waa loo yeedhay iddaca buu udduciya leeyahay udduciya wa awalulficli ficilka awalkiisa alladii ficilkaasoo ka baaca oo kale ahaaday ficilka baaca lamida waa kii awelka la kasrin jiray moogtahay munkasirun awelkaasi wuu kasrisan yahay inagu oo beeca loo majhuuleeya ama qaalo qiila kasrahaa saddex baa ku bannaan baan idhi oo kasre khaalisa qiila dam khaalisa quula ishmaam wa awalulficli ficilka awalkiisa alladii ficilkoo ka baaca oo kale ahaaday munkasirun wuu kasrismaya wahwa kasrahaasi alladii kaweyan qad shaaca faafay intaa yaree wahwo ladii qad shaaca a wuu xishooday ma ogtahay wahwo ladii qad shaaca a waxaa ka odhaahsiiyey xishood sababtuna waxa weeyaan markuu xukumkan sheegay ajruumiguma sheegine ma ogtahay ayaa ajruumigii la dhaliilay oo la yidhi ajruumigu ma isagaa noo sheegayba baaca in biica loo majuuleeyo baaca in biica loo majuuleeyo ajruumigu muu sheegay kolkaasuu ka baqay in la yidhi ajruumigu kitaabba maaha naga daaya hataa waxba ma sheegaye markaasuu cudurdaarto oo wuxuu yidhi cilmi la'aan ugama tegine wahwe ladii qad shaaca dadkoo dhan baa wada yaqaano waa iska shaa'ico wax la wada garanayuu mooday oo uu iska dhaafay buu yidhi waa cudurdaar kolkaa ajruumigii uu cudurdaaranayo wahwe ladii qad shaaca وذاك إما مضمر أو مظهر ثانيهما كيكرم المبشر أما الضمير فهو نحو قولنا دعيت أدعى ما دعي إلا أنا وحوكو يدي وذاك كاسي اسم شاروه مركو يرفق يهي محوكو دعا نائب الفاعل كي ديك هراء يكو دعا موكتا وذاك كاهر ونائب الفاعل كي إما مضمر أو مظهر سيدي فاعل كون ويان إنه مضمر يهي ضميرة إيه إنه مظهر يهي ظاهرة طبعا ميدون ويان مبهم كين حقوق ليه aahirkuu geliyey oo waynagii marka dhawey tacliiqinaynay wadaaka imaa mudmarun aw mubham aw mudharun imaa mudmarun aw mudharun aaniihimaa ka labaad ka labaad waa kee mudharka sow maaha